qisaas wey ya ictibaadku waa qatligi man ictabada ey man qatala ninkii dilo mu'minan qof mu'mina can bayinatin markhaati baana loo hayaa inuu asagu dilay markhaati baa lagu soo oogay fa inahu qawadun qisaas weeye qofkaa waa la qisaasi ilaa an yardaa inay raalli noqdaan ma ogiyo awliyaau lmaqtuuli kuwii ninkii la dilay awliyadiisii dadka qaraabadiisa ahaa ee qisaastiisa lahaa inay raalli noqdaan oo bidiyati diya ay ku raalli noqdaan ma yidhahdaan waxba yaana loo dilin diyahana laga siiyo diyaha markaa laga siinaya wa ina fi nafsi nafti waxaa ahaatay addiya diya ahaatay mi-atan xaalay tahay oo min alibili geela ya hadduu qofkii nafti la gooyo oo rag uu yahay dee waa boqol hadduu dumar yahayna waa konton wahaakada wa ina fi nafsi waxaa ahaaday addiya diya ahaatay mi-atan xaalay tahay min alibili geela wa fi lanfi sankii idaa uuciba haddii la camimo oo jadcuhu goyntiisa kulli waa la gooyo sankii dhammaan nag weeye waayahay addiyatu diyaa ka waajibayso boqolkii baa laga bixinayaa wa fi lisaani carabkii addiyatu diya weeye carabku waa saasoo kale haddii la gooyo asna waa diyo kaamilo ahoo boqolkii baa ka waajibi wa fi lcaynayni labadii aaye wa fi shafatayni dheh labadii bishimood yacni addiyatu diya ahaatay qofka labada bishimood haddii laga gooyo waayo tiiba waa konton waa boqol wa fi lbaydatayni labada xaniyoodna adiyatu yani diyo kaamil ah wey labada xaniyood haddii laga siiyo ninkii waa boqol tiiba waa konton wey wa fi dakari dakarkii adiyatu diyo wey dakarka keligii haddii raf la siiyo gadaal laga gooyana hasna boqolkii baa ka waajibay waa boqol asna keligii wa fi sulbi jebintii adiyatu diyo wey qofka haddii dhabarka laga jebiyo oo halkaa dhabarkaa laga kala jebiyo waayo diyo kaamil ah wey waay marxaban wa fil caynayni labadii indhood addiyatu diyo wey labada indhood haddii laga soo bixiyana ama ama nuurkii baaba ka tegey nabar baa lagu dhuftay araggii baa ka tegey wax ma arkayo dam boqolkii baa laga qaaday qofkaas ay addiyatu diyo weeye marxaban wa fi rijli lwaaxida halkii lugta ahay nisfu diyati wey waa konton wa fi lma'muumati ma'muumadii waa dakarkii yani maskaxda u dhowaaday ee umudibaaqa gaartay weeye sulusu diyati diyada yacni waayahay suluskeedii weeye wa fi ljaa'ifati jaa'ifadiina sulusu diyati weeye wa fi lmunaqilati munaqiladii tii raraysay khamsa casharata min alibil shan iyo toban halaad wey munaqiladu waxaa weeye lafta yani nabarka dhe nabarka intuu ku dhacay buu hilibkii iyo haraggii iskornaanaabuu raray oo meeshii buu ka qaaday markaasu xagga un marxab ya waa munaqilo ko ay ashidatu baa la yidhaha ashijatu baa la yidhaha dakarkii allatii taasoo yantaqilu uu guuraya bisababihaa qusuurun baa guuraya takuunu cala alcadmi duuna laxmi ay fiiha khamsa casharata shan iyo toban baa ka waajibaysaa hilibkii intuu soo dhaafay nabarkii ku dhacay oo hilibkii uu gudbay lafta intuuna gaarin hilibka iyo intii u dhexeeyey waaye hilibka iyo lafta xuubkii yaraaye u dhexeeyey buu raray marka laftii baa caddaatay way dharaarno saasuu u raray marka waa munaqilo shan iyo toban halaad baa ka waajiba taas hadduu un hilibka uusan rarina laakiin qisaa loo kala qaado lafta una caddaanaysa muwadaxada shan halaad baa la ohan jira iyadu muwadaxada way noo soo socotaaye hadday un laftu iska caddaatana waa saas hadduu laakiin raro taas naqliga samaynayso ya taa wey midda shan iyo tobanka ya marxaban wa fii kulli isbacin farti la arka oo min alyaddi iyo warijli ka mida gacanta iyo lugti cashrun oo min alibili waa toban geela wa fi sinni ilgii khamsun shan weeye ilgu shan baa ka waajibi wa filmuudaxati midda caddaysay lafta caddaysana khamsun weeye oo dakarka dee middaa ma'muumada la yidhahyo middaa muudaxada lafta cadaynayso tan mulaqilada ahee sidaa u rarayso de wixii ka soo haro o dhan dakaraha kale o dhan waa xukuuma la yidhaha waa la fiirinayaa un laakiin intaan ayaga diyadoodii waa la cadeeyey ya diyadoodii waa la cadeeyo wa ina rajula ninkii yuqtalu waa loo dilayaa bilmar'ati naag baa loo dilayaa ninku hadduu naag dilo waa loo dilayaa wey ya maaayl marba hadduu nafti gooyo waa loo dili wa ina rajula ninkii yuqtalu waa la dilayaa bilmar'ati baa loo dili wa calaa ahli dahabi dadkii lacagta lahaa korkooda waxaa ahaaday dahabka lahaa alfu dinaarin kun dinaar bay bixinayaan waay oo diyaa wey manaa haddii u qiimihii geela marka intaa jooga wey rawaahu nisaa'i baa wariyey wasaaxibaah wa canhu waxaa laga wariyey can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qalla nabiyu nabigu wuxuu kumay sala allahu calayhi wasalama fi lcayni ishii alcawraa'i ee iska caddayd assaadati limakaaniha laakiin meesheeda ku jirtay idaa damisad waa yahay bisulusi diyatiha diyadeeda suluskeeda waay isha waxbuu kumuun arkayna qofku oo way iska caddayd laakiin meeshu goof ma ahayle halkay ku fadhiday sideedii bay caadi u hayde way buuxisay moogtay ziinay leedahay hadduu iftiinku maqan yahay waxba uuna ku arkaynin waayahay ee laakiin meesha ay iska buuxinayso waa wax fiican wey meeshiibuu marka ishii oo waxba arkayn oo arag aan lahayn oo il cad wey qofku ishii buu la-yahay ishi caddayd unbuu fujuq ka siiy wuu ka sii bixiyeyba wuu ka bixiyey meesha halkaasay qorash noqotay soo ma waa adduunyada siliskeeda baa laga bixinaya soddon iyo saddex halaad iyo hal saddex meelood loo dhigay meesheed baa laga bixinaya wa filyadi shalla gacan gacan iska angegan oo naafo ah idaa qudicad haddii la gooyo bisulusi diyati haw diyada suluskeedu gacantii qofku naafada iskeeda ebarkeeda ka lalmatay umbuu gadaal rab ka siiyey way ku dhibtay kolle waxba kuma hayse waan kaa gooy mir uu ka gooy marka sulusudiya ka waajibi sulusudiya maxaa yeele qiimo dhan bay ugu fadhiday inkastoo ayn tabar lahayn laakiin xoogaa ziina ay leedahay mar hadday meesha ku taalay wey soo ma wa fi sinni iligii asawdaa-i ee madooba idaa nusicad haddii la siibo bisulusi diyatiha diyadii suluskiisa weeye iligu marka horuuba madoobaaday oo ilig wuxuu iska ahaa yacni aan aada usii waxaysnayn kii madoobaa unbuu ka siibi ya diyadiisii unbaa saddex meelood loo dhigay meel unbaa la bixini iliga diyadiisu meeqay ahayd soo shan ma ahayn shantii unbaa saddex meelood loo dhigayaa marka suluskeedii unbaa la bixinaya rawaahu nisaa'i baa xadiidkaa wariyay abu daawuud canhu waxaa laga wariyay can ibn cabaas can nabiy sal alay slam qaala wuxuu nabigu fi lmawaadixi kuwii dakarihii lafta caddeeyey khamsun khamsun shan shan baa ka waajibay hadday dhowr meelood tahay dakarkan ku yaallo inta lafti baa caddaatay inta lafti baa caddaatay inta lafti baa caddaatay shan shan halaad baa ka waajibay ay almuwaadixu jamcu muudaxatin wey wataqadama way noo soo hormartay wafi lwaaxidati minha khamsun min alibili aw qiimatuha idaa lam yatasay idaa lam yatayasar ilibilu geelu haddaanu suuroobi karin waa dadkii reemigi yaa qiimihiisa waa la bixinaya lacagta waa laga qaaday rawahu tirmidi wa saaxiba alqasaamatu qasaamadii waa meesha laga gelaya qasaamadii waayo waa dhaarti weeye oo macnaheedu wuxuu noqonayaa ninkii baa la dilay qolaa lagu tuhmay marka waxyaarihii yacni lowska la dhihi jiray ee calaamad ahaa qolaa markii ninkii waa dhintay laakiin qolo korkood baa lagu arkay asagoo kor yaal qoladii baa loo qabsay waxaa leeyay ninka adinkaa dilay waa halkana dee adinku idin kor yaallaaye adinkaa dilay marka dhaar baa meesha imaanayso noo dhaartaa la leeyahy inaad ninkii iina dilin konton ayagii ka mid aha dhaaranaya ama qoladii dhiigga lahaydoo wax sheeganaya konton nin oo ka mid aha dhaaranaya nin ayaga ka mida ku dhaaranayaan marka diyadii waaya waaya marxaban waa u waajibaya waxooda waa u waajibaya qasaamadii can raafic bin khadiij waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana muxayasata ninkii la odhan jiray ibnu mascuud iyo cabdillaahi binu sahal indalaqaa way tageen qibala khaybar khaybar xaggeeday aadeen fatafaraqaa way kala tageen muxayasa binu mascuud iyo cabdullaahi binu sahal laba nin oo ilma adeer ahaayeen faqutila cabdullaahi binu sahal baa la dilay fatahamuu way tuhumaysteen dadkii ehelkiisa ah alyahuuda yahuud bay ku tuhumaysteen ayagu unbaa deganaada meesha khaybar lia fa jaa'a waxaa yimid akhuuhu cabdullaahi binu sahal walaalkii oo cabdiraxmaan binu sahal la odhan jiray iyo wabnaa camihi adeerkii labadii wiil oo uu dhalay xuwayasata iyo wa muxayisata ibnaa mascuud wey labadaas marka ilma adeer bay ahaayeen ninka dhintay bay adeer ahaayeen iyo midkii walaalkiis ahaa ee waa cabdiraxmaan binu sahal yaa nabi ila nabi nabiga u yimid sala allahu calayhi wasalam fa takallama cabdiraxmaan cabdiraxmaan baa hadalkii inuu bilaabo damcayoo fii amri akhiihi walaalkii amarkiisioo yacni walaalkii waa la dilay oo dee yahuud baanu dishay wax kaloo dilay mala ayaga unba dhexdoodu ku dhintay wa huwa asagu asqaru minhum labadan wiil ee ilmaadeerta ay yihiinba wuu ka yaraa isagaa ugu yaraa qoomka fa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kabir ilkubra kabir weynee alkubra ninka weyn weyne ow qaala wuxuu yidhi nabigu liyabda ha bilaabo oo liyabda ha bilaabo alakbaru midka weyn ha bilaabo liyabda ilakbaru hadalka ha bilaabo ninka weyn aadaabtu waa sidaas fatakalamaa way hadleen fii amri saaib fii amri saaxibihima saaxiibkood amarkiisii bay ka hadleen ninkii walaalkeena de waa la dilay wax kaloo dilayna male nimankaasaan ku tuusanay oo dilay bayiba fa qaala nabiyu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama yuqsimu khamsuuna minkum yuqsimu waxaa dhaaranaya hamsuuna konton oo minkum adinka idinka mid a calaa rajulin bay ku dhaaranayaan oo minhum ayagii ka mid a calaa rajulin bay ku dhaaranayaan oo minhum yahuudi ka mid a hal nin oo yahuudi ka mid a soo qabsado kontonkiini konton nin oo adinka idinka mid a ha ku dhaarteen yacni ninkaanagi waxaa dilay ninkaan fa yudfacu waa loo dhiibayaa birummatihi hogaankiisi baa loo dhiibaya rumada waxaa leeyahay qofka markii in la qisaasa la rabo xarigga lagu soo xiro marka hogaa xariggii lagu soo garwaday oo hogaankiisa abaa marka gacanta loo gelinaya hadisheen markaas waa dilinaysaan markaas qaaluu waxay yidhaahdeen amrun amar lam nashhadu annagu aana xaadin aana arkaynin oo xaqiiqa aana u arkaynin kayfa naxlifu seen ugu dhaaranayna rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi nabigu fatubri'ukum marka hadda waxaa idiin bari noqonayso yahuuddu yahuud baa idiin bari noqonay biaymaani khamsiina konton baa dhaaran oo minhum ayaga ka mid a qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah qowmun qowm kufaarun oo gaalo a weeyehe de wa is haddii dhaarta le wa iska dhaaranaya maxaa celinaya kuwaas waa gaalade fawadaahu waayo rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa diyadiisii bixiyey min qibalihi xaggiisuu ka bixiyey xoolihii sadaqada iyo zakada ahaa ayuu ka bixiyey nabiga oo diyadii ka bixiyey waa sidaa wey marka haddii oo qofkii qolada lagu tuhumo saasay noqonaysaa wey fayudfacu birumatii uu yidhi arumatu yani kaqubatin oo kale alxablu xarigii wey lmuraadu hunaa alxablu aladii yurbadu bihi lqaatilu qofka qaatilka in la dil la doonayo xarigga hogaankiia lagu soo xiraa rumada la yidhaha marka hogaankiisiba asagoo la gar wadaa gacanta laydinka gelinaya wa yusallamu waa la dhiibi ilaa awliyaai dami dadkii dhiigga lahaa marka waa qisaasanaya qowluhu fawadaahu uu yidhi bitakfiifi daali ay acdaa diyatow diyadiisii buu nabigu bixiyey min cindihi agtiisa mancan oo lilcadaawati cadaawadu markaa ku joojinaya walafdu lbukhaari wuxuu ahaa ta'tuunii waad ii keenaysaan buri nabigu bilbayina calaa man qatalahu qofkii dilay qaaluu waxay yidhahdeen maa lanaa bayinatun markhaati ma haysano maa lanaa nooma sugnaanin waaya bibayinatin wax markhaati ah qaala wuxuu nabigu fayaxlifuuna waa idiin dhaaranayaan haddaba ayagu ha idiin dhaarteen waa konton ayaga ka mid a idiin dhaaranayna qaaluu waxay yidhahdeen laa nardaa kuma raadi noqonayna biaymaanil yahuudi yahuud dhaarteeda dee waa gaalay wa iska dhaaranayaan fakariha nabiyu nabigu uu nacay sal allau alayh wasalama an yubdila damahu dhiiggiisa yani inuu hadur ka dhiga an yubdila damahu dhiiggiisa inuu hadur ka dhiga ninka fawadaahu nabigu waa diyo bixiye oo bimi'atin boqol oo min ibli sadaqati ka mida laakiin qofka saasoo kale laysugu qabsado haddee qolada wax sheeganaya markhaati keena la dhihi hadday waayaan kuwii wax lagu sheeganaya baa leeya dhaarta hadday dhaarta ka cabsadaan qoladii wax sheeganaysaa la dhihi dhaarta idinku konton ino ayaga ka mid ah la dhihi dhaarta hadday dhaartaan way yeelanayaan hadday dhaaran waayaanna dee horta kula tagaa le meesha saasay noqonaysa walafdulyamiini see loo dhaaranayaa min awliyaai lqatiil kuwa yacnii ninka laga dilay markay inay dhaartaan la doonaya maxay dhahayaan wallaahi alcadiim ina fulaanan qatala fulaanan saasay kontonka ninba ku dhaaran nin qoladii lagu tuhmaayo ka mida unbay soo qabsanayan markaas waxay leeyihiin wallaahi alcadiim ina fulaan ninka hebel la yidhaha qatala isagaa dili fulaan ninka hebel ah kontonkooda saasay iska dabamaraya markaasaa gacanta loo gelay ko waxa dhaaranayana waa warasada iyo aqaaribta wey qaraabada iyo warasada ninkii iska lahaa dhaxalkiisa yani u dhowaa kaas kuwaasaa dhaaran walafdulyamiini min almutahimiina kuwa la tuhmaysay dhaartooduna mid kastoo ayaga ka mid wuxuu leeyahay uqsimu billaahi alcadiim inii maa qataltu fulaana anigu hebel ma dilin konton ninoo ka mid aasaa dhahaysa uqsimu billaahi alcadiim ilaahayga weyn baan ku dhaaranayaa inii maa qataltu fulaan anigu hebel ma dilin saasay kontonkoodii wada maray marxaban fa idaa qutila shaksun haddii la dilo bayna qowmun qowm dhexdooda bayna qowmin fain kaanat bayinatun markhaati hadday jirta cumila biha waluca walfali wailaa fa yuxlafu waa yani waayo fa yuxlafu waa la dhaarin khamsuuna konton min awliyaai dami kuwii dhiiga lahaa calaa shaksin mucayan bay ku dhaaranayaan waayahay uma yuktasu minhu waa loo qisaasi fain abow hadday diidaan xalafa waxaa dhaaranaya khamsuunan oo min almutahimiin bibaraa'atim inay beri yihiin walaa shaya calayhim waa fa fiihi waxaa ku sugan ana alqisaasa aaya qisaastu waa yahbutu inuu sugnaana inuu sugnaanayo bilqasaamati dhaarta inuu ku sugnaanayo wa calayhi aljamhuur walaimatu halaaa saasay qabaan wa qaala alkuufiyuuna laa tahbutu alqisaasu walaakin tajibu diyatu ay saasuu yidhi rawaahu lkhamsatu xadiidkaa shantii baa warisay albaabu haalis baabkii saddexaad fii man yuhdaru dadka la hadir yeelayo oo wax diya aan laga bixinayno dhiiggiisu hadurka uu yahay ayaa halkan laga gelaya dadka diyana aan lahayn qisaasna aan lahayn hadurka can cimraan bin xuseen waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rajula nin baa cadda wuxuu qaniinay yadda rajulin nin kale ayuu gacanta ka qaniinay oo gacantuu afka kaga ritay fanazaca yadahu gacantiisii buu kasoo dhufsaday min famihi afkiisi fawaqacad waxaa dhacay saniyataahu midkii wax qaniinay labadiisi foollo horaa soo dhacay gacantii buu jaf kusoo siiyey markaasay labadii ilkooda hore soo dhaceen foolash fakhtasamuu ila nabiyi nabigay u doodeen sala allahu alayh wasal nabigay isula tageen oo kan wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay wuu i qaniinay anigu de xanuunkii waa mar haddaan xanuunsado de isma celin kara markaasaan gacantaydi soo dhushaday kanna wuxuu leeyahay dee ilkihii buu iga soo riday ya ilkihii buu iga soo riday buu ku doodiyey faqaala wuxuu yihi nabigu yacadu ma qaniinaya axadukum axadkiin akhaahu walaalkii miyuu qaniinayaa kamaa yacadu lfaxlu ritigu si wax u qaniino waay ya ma awr baa tihin awrtaa iscunte ya la diyata laka wax diya ood leedahay male inta ka bax bunog markaad ninkaan gacantiisa afka ku ridanayn ku ridanaysa markaasaad ilkahaaga hadur noqdeen waay ya hay ninkan waa isdifaacay wuu xanuunsade gacantiisii unbuu la soo cararay sooma xoog buu usoo dhuf ay marxaban can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaal alcajmaau xoolihii waxay dileen caqluhaa diyadeedu jubaarun habur hadur wey neef adduunyaha wuxuu dilo la isku raacan maayo waa hadur ilaa hadda markaas neefka in la wada ma ogey neefka haddii la wado xoogaa fiqigu waa sii faahfaahiyaayo haddii neefkan in dabadan laga wado la eryaayo iyo in la gar wado adiga aad gar wado iyo inaad saaran tahay iyo yacni in dhinacaad ka socotay iyo waxbay u kala qaadqaadi jireen neefka haddii la wado waa sidiis hadduu dadcunnimo iyo balaayo kale lagu yaqaanayna waa sidiis asna hadduu dadcuyana dadka inaad kusoo sii daysa ma waa inaad ka dhaca ka dhaqaalayso hadduu haddiiba iridda uu ka baxaba uu dadka laynay marxaba laakiin wixii aan ahayn oo xoolahan kale caadiga wixii un ku yimaado waa iska hadurde ya alcajmaau xoolihii waxay dileen caqluhaa jubaarun walbi'ru ceelkiina jubaarun ceel baad beri meel ka qoday dadkaa iska cabi jireen waaba lagu intifaacay qof baa ku dhacay ku dhintay dhiiggiisa bixi laguma dhahay ceelka in la qodo waa shay mashruuca waay in ceelka la qodo dhul adigu aad leedahay ama dhul aan nina lahayn oo cidlaha haddaad ceel ka qodo ceel sidiisa waa loo baahanya marka ninkii qoday hala raadiya lama dhahay ay walbi'ru jubaar waa waa hadur walmacdinu godqalinkiina jubaarun hadur wey meel baa yani macaadin baa lagu lagu sheegay oo dhulkaasaad iska aadi markaasaad macdan kasoo qodatay macaadin baa ka qodatay dhulkii oo meelihii un yani godad iska ah baa wax ku dhaceen oo ku dhinteen lagu qabsan maayo ay meeshan waxaa ilaahay uu meesha ugeliyey macaadinta meesha ugeliye lacagta in lagu intifaaco weeye waxaad godkaan u qodeen laguma le wey wa fi rikaasi rikaaskiina alkhumusu khumus baa ka waajibayo gaaladu waxay meel ku duugtay rikaas waxaa la yidhaha dafiinu ljaahiliya gaalo waxay duugtay baa la yidhaha lacag ay gaalo meel ku duugtay baad meel ka heshay shan meelood unbaa loo dhigay hal meelaa iska bixinayso afarta kalead qaadeen khumus baa ka waajibayo rawaahuma alkhamsatu shantii baa waris labadaa riwaayo wa canhu waxaa laga wariyey can cimraan bin xus can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaala wuxuu nabigu low ana imra'an qof iطalaca calayka hadduu kusoo daalecdo gurigaagii baarta soo ku fiirinayo bikayri idnin adoo u idmin fakhadaftahu markaasaad tuurtay bixasaatin dhagax baad ku tuurtay fafaqa'ta caynahu ishaad ka soo riday lam yakun calayka junaaxun wax dembi a dushaada maahani wax diyo uu leeyahay male waa hadur oo muxuu meesha kaaga soo fiirinaya isagu ya waxaad artay albaabkii mid un kaasoo dhowraya saa guriga gudihiisa saa u fiirinaya ama dariishaduu kaasoo eegaya dhagax un baad qaadatay dhag baa ka siisa wax laguma haysta xabad laguma haysta ya marxaban maxaa yeele lama rabo inaad yani guri uu dad leeyahay bikayri idan inaad iska daalacato wa lama ogolo marka guriga markaad soo gelaysana idan baa lagu soo galaa assalaamu calaykum adkhulu baa la doonaya inaad iska soo gasho maaha oo dadka bartankooda iska soo istaagto marxaba inaad iska fiirisana maaha ya guriga markaa idanka dalbaysa xataa waxaa la doonaya ina albaabka hadduu furaya dhinac oga istaagto intaad geed u istaagta gees u istaagtaad leedahay assalaamu calaykum adkhulu baad leedahay ama haddaad intaad ridda soo istaagtay baad guri gudihiisu dhowraysaa assalaamu calaykum yaa jooga baad leedahay maxaad ka idan dalbaysaa guriga waa fiirinaysaa guri gudihiisa waa daalacnaysa wuxuu yidhi nabigu sal alay wasalam inamaa jucila idnu waa la yeelay min ajli lbasar araggu inayna maa inay wax cawra iyo wax uuna ku dhicin weeye wax idanka loo sameeyey haddaad ba iska daalacanaysa idankaaga muxuu taray waxba ma taran waay ay idan idan dalabkaad idan dalbaysa wax ma taran marka waa hadurde wa fii riwaayatin falaa qawadda walaa diya lagumana qisaasayo diyana laguguma leh waa hadurde ya marxaban rawaahu sheekhaan baa wariyey wanisaa-i wa jaaa rajulun nin baa yimid ila nabiyi nabiga u yimid sala allahu alayh wasalam faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah ara'ayta bal ii sheeg in jaaa rajulu nin hadduu yimaado yuriidu doonayo akhda maali maalkayga inuu qaato san yeelay nin baa isoo aaday wuxuu rabaa inuu xoolahayga iska qaato qaala wuxuu yidhi nabigu falaa tucdii ha siinin de hadduu raba inuu qaato ha siinin qaala wuxuu yidhi ara'ayta iiga waran in qaatalanii hadduu ila dagaalamo qaala wuxuu yidhi nabigu qaatilhu la dagaalam iska celi de ya xoolaha asagu ma lehe adaa iska lehe iska celi qaala wuxuu yidhi ninkii ara'ayta ii sheegay in qatalanii hadduu i dilo qaala wuxuu yidhi nabigu fa anta shahiid baata qaala wuxuu yidhi ara'ayta in qataltu haddaan anigu dilana bal ka waran qaala wuxuu yidhi nabigu huwa fi naar waa ahlu naar wax uu leeyahayna male waa saa'il weeyehe hadr weeye dhiiggiisa wuxuu kugu leeyahay male ako rawaahu muslim baa wariyey fi liimaan buu ku wariyey xukmu lmurtad murtad qofkii ridoobay oo diinta islaamka ka noqday gadaal u laabtay xukunkiisii iyo wasaaci bilfasaad midka fasaadka un ka shaqeeyo oo jidgooyuu sameeya meelahaasuu samayn oo dadku dhibaatu ka balaayo fidno unbuu ka shaqeeya saaci bilfasaad iyo walkhawaariji kuwa khawaarijta la yidhaahdee dadka banaanka oga baxay ay islaamnimadana sheeganayo xukunka islaamkana ka hor yimid kuwa xukunkoodii waay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yar yartadid ninkii ridoobo oo minkum adinka idinka mida can diinihi diintiisa ninkii ka laabto ka ridoobo waman yartadid ninkii laabto oo minkum idinka mida can diinihi diintiisi ninkii ka laabta islaamnimadii oo fa yamut dhinto wahuwa kaafir fa ulaa'ika kuwaasu xabidat acmaaluhum acmaashoodu way burtay fidunyaa adduunyada iyo walaakhirati labadu wa ulaa'ika kuwaasu asxaabu naari naarta asxaabteeda wey hum ayagu khaaliduuna kuwa ku naaraykuwaarayo wey fiiha fi naari waa mukhallad weeye de waa gaal oo weliba gaal midka ugu xun waayo hadduu intuu ridoobo uu soo laaban waayo sidaa uu ku tago camalkiisa hore oo dhanna waa buray khalaas waana mukhallad fi naar wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inamaa jazaau aladiina kuwii jazahooda iyo abaalmarintooda yuxaaribuuna allaha warasuulah ilaahiyo rasuulkiisa la dagaalamayo wayascauna fi lardi arladay u soconayaan fasaadan fasaad arlada dhexdeeda waxay ku camalfalayaan fasaad kuwa abaalmarintooda iyo jazahoodu an yuqataluu in la laayo wey waa la layn kuwaas intii lasoo qaqabto oo yusallabu waa la salbin ow tuqdacu waa tuqadacu waa la goynayaa aydiihim iyo wa arjuluhum lugahoodi iyo gacmahoodiibaa min khilaafin isdhaaf loo goynaya lugahay gacmihii baa isdhaaf loo goyn ciqaabkooda uga kaas ow yunfau min alard ardadii baa laga masaafurinaya daalika lahum daalika kaasu khizyun hoog iyo dulli weeye oo lahum ayaga usugnaaday fi dunyaa walahum fi laakhirati aakhirana waxay leeyihiin cadaabun cadaabka oo cadiimin weyn ya marxaban marka kuwa cusaada oo noocaa sameeyey ilaahay iyo rasuulkiisa ka hor imaaday yuxaaribuuna laha warasuulahu baa ilahay leeyay bianwaaci lcisyaan wayascuuna fi lardi bilfasaad fasaad bay ardada dhexdeeda ka shaqaynayaan fajazaahum alqatlu waa la layni in qataluu hadday wax dilayaan meeshaasay isdaagayaan dadkii bay eber ka dhigan way laynayaan soo ma waa la soo qaqabanaya waa la layn waana la salbin ay o waalqatlu iyo wasalbu weeye in qataluu wa akhaduu lmaal dadkii way laynayaan wax alla waxay haysteenna way ka furanayaan waa la laynayaa waana la salbinayaa bannaankaasaa lagu gegayaa geed baa korka laga saarayaayo halkaasay dusha ka saarnaanayaan si ay loogu waansama inta kale ugu waansamaan wa taqdiicu laydii waalarjul lugaha iyo gacmaha isdhaaf loo goyni in akhadulmaala faqad dadka intay meel isugu keenaan ay fayl geliyaan bay gulgulayaan dadka markaasay wax alla waxay haystaan bay ka furanayaan wax alla waxay haystaan ayay ka furanayaan laakiin ma laynayaan dadka ya kuway ka sheegayeen maryaantii wax baaranaysay yaa intay gabar qabtaan ba waxay ti war war anigu ree hebel baana maxaad ii dilaysaan inuu qoladii yahay ogyihin wax meesha taagan bay ogtahay markaas de anigu ree hebel kuguma haysane waxaad wadata lacagtaan ujeednaa ma ogi ree hebel inaad tahay maba kugu haysanaba ya marka kuwa waxaa jira aan dilba ujeedin laakiin furasho un ujeeda dhac inay wax furtaan unbay rabaa sooma marka hadday saa yeelayaanoo dadka un furanayaan gacmaha iyo lugaha isdhaaf loo goyn isdhaaf baa loo jaray wanafyu in khaafu nnaasa faqad aye dhulkaa lagama laga masaafurin hadday dadka un guulguulayaan mana dilayaan waxna kama qaadanayaan laakiin dadka way un cabsinaya waddadaasay u istaagayaan fayl unbay wada gelinayaan xaggii xagga unbay qoryaha kale isa markay yidhahdaan dadku goorma lain doon bay le inta ka baxa intaa unbay oga jeedaan bas inay guulguulaan un dadka cabsiyaan marka kuwa hadday saas yeelan waa lasoo qaqabanayaayo gaari unbaa lagu guriya arlada waa laga ridi waa lamusaafirin meel ayna weligood arag baa laga tuuri musaairis marka kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la coleytamaya noocaasa lagu sameynaya waa kaw can cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal ly slam qaal laa yaxilu xalaal maaha damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggiisu xalaal maaha yashhadu qirayo an laa ilaaha ila allah an laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ila allah wa anii rasuulu llah ilaa bixdaa alaas nin muslima oo ehlu tawxiid oo shahaadada ku dhawaaqaya dhiiggiisu xalaal ma noqonayo ilaa saddex arrimood unbuu xalaal ku noqon karaa annafsu binafsi qofku hadduu qof dilo waa loo dili wasayibu zaani wasayibu kii garoobka ahaa azaani oo zinaystay waay waa qof nikaax xalaala ritay ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaadee markaa kadib buu haddana zina galay zinu galay nikaaxi ama hadda ha ku baaqi ahaado oo yacni xaas ha lahaado ama yuusan lahaanin marba hadduu nikaax xalaala mar wax ku arkay bas wey waa muxsin wey soo maha ninkaa hadduu zinaysto waa la dili dhagax baa lagu dilaya waa la rajmin walmufaariqu lidiinihi diintiisii midkii faaruqay altaariku liljamaacati jamaacada islaamka ka tegay waa murtadkii wey kaasna mar hadduu ridoobo oo jamaacada islaamka uu faaruqo waa laga tobad waa laga tobad dalbaya waxaa le war soo toobadkeen tawxiidka usoo laabo hadduu diido soo maha qutila kufran gaalnimaa loo dilaya kurkaa laga jaray kaasaa la tuuraya baktigiisana waa la tuuri rawaahu lkhamsa can cikramata waxaa laga wariyay ana caliyan radia allahu canhu xaraqa qowman qowm buu gubay irtaduu ridoobay can ilislaami islaamnimada ka ridoobay qolo ridoobay buu intuu soo qaqabtay buu dab ku guray caliy bn abi aalib wuu gubay fa balaqa dalika waxay gaartay ibna cabaas cabdullahi bn cabaas baa loo sheegay sida cali baa saas sameeyaale fa qaala wuxuu yihi low kuntu anigu haddaan ahaan lahaa ana anigu laqataltu waan layn lahaa un ee ma ana gubeen buuri waan un layn lahaa waa liqowli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama hadalkii nabiga man bedela diinahu faqtuluuhu buu nabigu yidhi diintiisa ninkii bedelo dila walam walam uxariqu ma aana gubeen buu yidhi waa liqowli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama laa tucadibuuha cadaabina bicadaabillahi ilahay cadaabkiisa wax ku cadaabina naar ilaahay baa wax ku cadaabay mogta marka makhluuqa ilaahay in la gubo xataa lama ogolo wixii mu'di ah oo wax dhibaya waa la dilaya laakiin in la gubo lama ogolo dabku dabku ilahay baa wax ku cadaabo fabalaqa dalika caliyan cali bay gaartay waa loo sheegay hadalka cabdullahi ibn cabaas fa qaala wuxuu yihi sadaqa ibnu cabaas cabdullahi ibn cabaas waa runtii in la dilo uu weeyu yihi waajibku maaha in la gubo nabiguna sidaa waa yidhi buuri ilahay cadaabki wax ku cad wuu amray oo laba nin oo dadkii ridoobay ka mida wuxuu yidhi hebel iyo hebel haddaa aragtaan guba markuu ciidanku baxayba hadda intuu u yeeray wuxuu yidhi haddaad aragtaan cadaabka ilahay unbaa wax ku cadaaba naartee haddaad aragtaan dila ee waxbaha gubin saasuu nabigu rawaahu tirmidi baa wariye abu daawuud albukhaari can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qadima cala nabiy nabigu waxaa u yimid sala allahu alayh wasalam nafarun jamaaco oo min cuklin reer cukli ka mid a ya cukli iyo curayna la ohan jiray waa nimankii madiina yimid ee soo islaamay fa aslamuu way islaameen fajtawow almadiinata madiinay ku jiradeen ya malaariya qabato meel madiina meel yani malaariya badan bay ahayd oo qabo yani qaniin badane waaya fajtawow calool weynaad baa ku dhacay qofka malaria hadday hayso hayso hayso bas calool weynaad baa ku dhici fajtawow waa yahay almadiinata madiino ayay ku jiradeenoo way qandhagaltiyoobeen wey qandhagalti baa qabatay ya marxaban qandhagalti ayaa qabatay oo macnaheedu waxaa weeye dadkan kale de oo webiga iyo dhulka qaniinka dadkii bartay oo sii deganaan jiray way iska roo yihiin qofka yacni dhulka gabiirta ah ka yimid ya dhulka gabiirta ah qofka ka yimid meeshaa markuu saa usoo istaagayaba way la tuuri ma yaqaana de waxaana sooma marka ba dadkaa reewaamaa dhulkan ka yimaad waxay yidhahan qofku markuu jiradabo qandhagalti baa haysta yidhan qandhagalti waa dhulka hadee dhulka fayow ee gabiibta ahe yani buu ka yimidoo markaasuu markiiba jiran uu sakaraadi marka saasoo kale madiine markay yimaadeen waaye malaariyaa qabatay oo calooshiba halkaa la ekaatay markaasay kulligood wada jiradeen fa amarahu nabigu u amray an ya'tuu inay u tagaanoo ibila sadaqati geela zakada yidhi orda u taga oo fa yashrabu ay cabaan oo min abwaaliha kaadideeda iyo wa albaaniha caanaheeda geela intaa u tagtaan kaadida iyo caanaha ka caba si aad u qaras baxdaan u raysa fa facaluu way yeeleen fa saxuu way fayoobaadeen way bogsoodeen markay wixii sameeyeen fartaduu markaasay ridoobeen waxay yidhahdeen meesha aad ogeyda aan saan oga ugu jirana kuma laaban karne naga wadiyay yidhahdeen meesha aye islaamku ma waa meel lagu dhimanaye fa qataluu way dileenoo rucaatahaa geela ku ilaalinaya bay laayeen wastaaqul ibila geelna way kacaysteen waxay isku dareen ridoobid ay ridoobeen iyo geeli ay dhaceen dhac ay sameeyeen iyo muminiintii la joogtay geel ay laayeen intaaba isku daray ya fabacaa nabigu wuu diray fii aathaarihim raadkoodii buu ku diray ciidan buu ka daba diray fautiya bihi waa la keenay duhurkiiba waa la keenay faqadaca aydiyahum iyo wa arjulahum buu lugihii iyo gacmihiibuu jaray nabigu isdhaaf u gooyi yidhi isdhaaf u gooyi waayo wasamala acyunahum indhihiina waa laga gubay oo dab baa intii la geliyey bir baa intii dab la geliyey baa labada indhooda laga duray musmaar baa looga diray naar ah dab ah marxaban uma lam yaxsihim xataa maatuu ya zaada fii riwaayatin uma ulquu waa la tuuray fi lxarati shiilamadoodii yastaquuna ayagoo waraab dalbaya yastasquuna ayagoo waraab dalbaya famaa saquu lama waraabinaya xataa maatuu ilahay ka dhintay markii sidaa la yeelay lama dilina fartaa laga qaadaye shiilamadowdii meel buura buura ah weeye madiino meeshaa shiilamadooda qoraxda unbaa sidaa loogu tuuray ayagoo laguu gacmihii isdhaaf u gooyaynu dhiiggii baxayo in labadii indhoodna laga duray yaa halkaa lagu tuuray waa sida ayagu ay wax u dileen waaye markay leynayeen nimanka rucaadda ee geela la joogay yay luguhiina gacmihiina isdhaaf bay u gooyeen indhahana way ka duleliyen saasaa loo jaray iyagun waa jazahoodii abaalmarintoodii sidaa lagu abaalmarin marxaban nafarku waxa weeye saddex laga bilaabo ilaa toban wa kaanuu hunaa sabcatan bay ahaayeen toddobay ahaayeen cukli yani ka quflin oo kale qabiilatu min alcarab wa fii riwaayatin min curayna wa fii ukhraa min cuklin wa curayna wa huwa sawaab labadan qolay iskugu jireen reer cukli iyo reer curaynay ahaayeen riwaayada dabraanidaa sida ahayo kaanuu arbacatan min curayna wa halaaatan min cukli fa haaulaai asabca jaa-uu linabiyi sala allahu alay waslm bilmadiinati faaslamuu wa aqaamuu biha fajtabow almadiinata madiinay ku jiradeen karihuu aliqaamata waa limaa asaabahum aljaw limaa asaabahum wixii asiibay oo aljaw hawadii xumayd ah wahuwa daa-un yo fi ljawfi yacni calolwadaad baa ku dhacay daata daawala aa yahay marxaban marxaban fa amarahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu ku amray bilkhuruuji ila albaadiyati inay u baxaan maca ibli sadaqati fayashrabuuna min albaaniha kaadiday ka cabayaan yani caanaha iyo abwaaliha kaadida caanaha iyo kaadida kasoo cabayo fafacaluu facaada sixatuhum baa soo noqotay fartaduu can lislaam ay ka islaam ay ka ridoobeen oo ka laabteen wa qataluu raaci nabiyi bay laayeen sal alla alay wasalam wa ismuhu waxaa la odhan jiray yasaar annawbi wa saraquu ibila sadaqati ninkii geela ilaalinayay way dileen geelii sadaqadana way kaxaysteen zakadaha wa dahabuu biha fabacaa nabiyu sal ly sl waraahum cishriina faarisan labaatan nin oo farda wadatuu ka daba diray wa amiiruhumna waay kursi ninkaa la odhan jiray baa wata faadrakuuhum way haleeleen fajaa-uu bihim faamara nabiy sal l biqatli aydihim wa arjulihim min khilaafin lixaddi sariqa tuugnimada xaddeeda waa sa ninkii maal qaatay isdaafun baa loo goy wakadaa amara bisamli acyunihim indhaha in laga yani laga laga duleeliyo ee faqiha indhaha in laga soo bixiyo wa ilqaa'ihim fi lxara ay marxaban walam yuxsimuu juruuxahum boogahooda inaan la dhayn oo dhiig joojinna laguma samaynin wax daawo ana lama siinin waayo ya uma lam yaxsimhum tumnacne waxa weeye waay wax dhiig joojina laguma samaynin wax daawo a laguma durin dhiig joojina laguma samaynin waay dhiiggii baa baxaya markii lugtiga gacanta laga gooyo waxaa qofka saariqa markii gacanta laga gooyo xasmaa lagu sameeye saliid la karkariyey baa loo gelina markiiba dhiiggaa joogsanay laakiin kuwa ayagu wax xasmihoo lagu sameeyey ma jiro dhiig joojin laguma samaynine isdhaaf baa loo gooyey markaa labada indhoodna laga duleli banaankaa lagu tuuray ay waaba lalaynaya kuwan jazahoodii marka saasay noqotay waay jazahoodii waa sidaa xataa maatuu liannahum qataluu wasaraquu wakafaruu way kufriyeen bacda iimaanihim wa fiihim nazalat ayay kusoo degtay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna lah warasuul aayadda wacalaa hada aljamhuuru salafan wakhalafan saasay qabaan rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya can caliyi radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal sayakruju qowmun qowm baa soo bixi doono fii aakhiri zamaani aakhiru zamanka qowm baa soo bixi doono waa khawaarijtii axdaasu lasnaani da-doodu ay yar tahay sufahaau laxlaami caqligooduna uu gaaban yahay waa wada maangaab waa da-yar wey yaquuluuna way ku qowlayaan min qowli khayri lbariyati makhluuqa kii u khayr badnaa qowlkiisii bay ku qowlayaan ya qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam unbay ku leeyi ay nabigu wuxuu yidhi laa yujaawizu iimaanuhum iimaankoodu ma gudbayo xanaajirahum yamruquuna min addiini diinta way ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu gamuunku sida uu uga baxo min alramiyati ay min almarmiyati tii lagu ganay ugaadhi lagu ganay intuu ku dhaco suu dhinaca kale ooga dusayo saasay diinta uga dhex baxayaan fa ayna maa laqiitumuuhum meel alla meeshaad ku aragtaanba faqtuluuhum laaya fa ina fii qatlihim dilkooda waxaa ku sugan ajran baa ku sugan liman qatalahum ninkii laaya yowma alqiyaama qiyaamo ajir weyn buu la imaanayaa ninkii laaya nimankaas sababuhu ana caliya radi allahu canhu kaana yuqaatilu khawaarij faqaala kamaa fii muslim wahuwa yukhaadibuhum ay wuxuu yidhi asagoo dadkii la hadlay idaa xadatukum haddaan idiin sheega can rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam nabiga ilaahay haddaan xadiid inkaga sheego falian akhira inaan dhaco min asamaa'i samada inaan ka soo dhaco yaa axabu ilaya laiga jeceyl badanya min aquula min an aquula inaan idhahda caleyhi nebiga korkiisa maa lam yaqul wuxuusa odhanin wa haddaan mar nabiga hadal idinkaga sheegayo hadalkaas waa hadal aan hubee ogaada oo nabiga aan yani inuu yidhi aan hubo wey maxaa yeele nabiga inaan ku been abuurto wuxuuna sheegin aan sheego samada inaan ka soo dhaco ayaan ka jeclaan lahabu waidaa xadatukum haddaan idin warramayo fii maa beynii wa beynakum fa ina alxarba khudca dagaalku waa laisku qayaanaya markaas inaan xeelo dagaal isticmaalo been sheega marka waa laga yaaba samictu rasuula lahi baan maqlay sal lay slam yaqulu asagoo le sayakhruju waxaa soo bixi doona fi akhiri zamaan qowmun qowm baa imaan doono xudathaau yacni axdaasu lasnaan da' yar yar jamcu xadasin weeye wahuwa sakiiru sufahaau laxlaam yacni licaafu lcuquuli caqligooduna uu daciif yahay wey wax caqli ohoy leeyihiin male in wixii loo sheegaba waa iska daba dhahayaan sooma arag wax caqli ohoy leeyihiin male ya waxay waxbay maqlayaan antaasay ola guurayaan haddana wax kaley maqlayaan inta haddana u guurayaan wax wax lagu miisaamo oo caqli ahoo lagu sugo oo bal waxaan see yahay iyo bal aan weydiina iyo ma dhahayaan yaa u hela ma dhahayaan bes waa iskala boodayaan khalaas ya marxaban ay marka caqli male ducafaa lcuquul yaquluuna min qowli khayri lbariya an yatakalamuuna bilqur'aani qur'aanka unbay ku hadli iyo xadiidka nabiga kii makhluuqa u khayr badnaa qowlkiisu muxuu ahaa waa qur'aankii lagu soo dejiyey iyo sunadii la siiyo xadiidka buu ku hadli jiray nabigu soo maha kii unbay ku hadlayaan mas qur'aankii bay ku hadlayaan maanta o dhan qur'aanka afka kama qaadayaan xadiidka nabigana way soo deliishanayaan maanta ya marxaban yatakalamuuna bilqur'aani walxadiid walaakin iimaanuhum laa yujaawizu xanaajirahum iimaankoodu halkan kalxamaha ma dhaafayo axaadiistan iyo axaadiista la mida waxay noo cadaynayaan yacni daaco fara badan iyo qur-aan badan oo la akriye iyo dadku carabka uu ka dhadhawaaqayo inayna waxba tarayn iimaan ba wax tare inan laga heli doono dadka qaar ka mid oo saasana buu nabigu tilmaamaya wax uu u taraya iimaankooda usii jir ya waa iimaan aan meel gaaraynin fa iimaanuu iimaankoodu bilisaanihim carabka un weeye faqad oo keliya walam tu'min quluubuhum quluubtoodu ma rumayn qalbigooda iimaanka maba gaarayo inuu yahay waxaanu iimaan un lisaanka keliya ah qayladiisaadba ka garan ya waa un carabkan keliya dhaw dhaw dhaw dhaw waa lagu wareerin bas wax hoos jiro oo ilaahay cabsi oo hoos jirana ma leh maxaa yeelay qofka iimaankiisu qalbiga jira waxaad ku garanaysaa qofka ficilkiisa iyo bidhaantiisa ilaahay ku xusuusinaysa ood ku khushuucaysaa qabla qowlihi intuuna weli kula hadlin haddii uu waxaan lisaanka un keliya uu yahay waa lisaan iska angegan mana ku saamaynayo maanta labiiyo tobankiibuu waxa kugu dulgaraacaya wax ku saamaynayana maaha waa wax un carabka keliya wax meel jira ma waxaas ya waa balaayo walam tu'min quluubuhum yamruquuna min addiini bay ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu min aramiya ay maxalla ram yihiin waayo meesha laga garay suu leebka uga baxo idaa kharajahu markuu ka baxo yahay idaa kharaqahu markuu dilaaciyo wa kharaja minhu falaa diina lahum kuwaa diin ma leh waa likhuluwi quluubihim quluubtoodaa khaali aho minhu min aliimaani bay khaali ka yihiin fa aynamaa laqiituhum meel alla meeshaad ku aragtaan faqtuluuhum laaya fa fii qatlihim kuwaa dilkooda ajrun kabiir ajri weyn baa ku sugan waay ya amara النabiyu slى الlahu عalيه wasalam biqatli man kana bihadihi صifa fiirhad fardan kaana haya aw jamaaca nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu amrayaa nin alla ninkii sifadaa le ee sifadaa ku sifooba in la laayo ama hal mida ha noqdo ow jamaacatan ama jamaca ha ahaadeen lianna fii baqaa'ihi fi lardi joogidda uu ardada joogo fitnatun cadiima waa fidnad weyn cala diini wa ehli dadka islaamka iyo ehelkiisa ay fidna ku yihiin ya marka waa fidno socoto waay sifadaa marka wax ku sifoobo oo yacni tilmaantaa uu nabigu tilmaamay wax ku sifoobo waxaa ugu horre waxaa ugu horreeya nimanka khawaarijta la ohan jiray ee zamanki sayid cali soo baxa ya nimankaasaa ugu horreeyey waa kii sayid cali la dagaalamay dee ayagoo saan u fara badan oo toban kun ku dhow ayuu nabigu ayuu sayid cali la dagaalamay toban toban waxaan dhannayn baa ka fiigay asxaabta waxaan toban dhannayn baa ka dhimatay ayagana saasaa loo laayay waxaan bikayr xaq ku dagaalamayo marxaba marka waxaan toban dharnayn baa kasii ka fiigta waxaa ficnayn in markaa waxbaba ka fiigine laakiin waxaan tobaneeye ku dhadhow ayaa ka fiigta waxaa le midba meel buu carray ku yaman buu ka dhacay ku xagga ciraaq buu carray ku ardu xijaaz buu carray midba meel buu carray wixii unbay kasoo farcameen haddana balaayad marka axaadiisu waxay caddaynaysaa waxan inay jiraan waxay kaloo axaadiisu caddaynaya inayna dabagu-in ma dabagu-in ogow ma dabagu-in marka sifadan sifada unbaa miisaan ah sifada wixii sifada buuxiyo waa khawaarij un waa khawaarij wuxuu nabigu tilmaamay wey diinta banaanka ka yihiin in lala dagaalamona waa waajib aye rawahu shakan baa xadiidkaa wariyo tirmidi muslim bukhaari baa wariyo xadiidkaa imaam- ah, yahay imaamu tirmidi allahu calayhi wasalam yuqtal nabiga ninkii caayo waa la dili ee wuxuu yahay male waa gaal can nabiyi can caliyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu sida cali ana yahuudiyatan gaal yahuudiyad ah kaanad waxay ahayd tashtimu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga ayay caayi jirtay wa taqacu fiihi way ku dhici jirtay waxbay ka sheegi jirtay marxaban aye faxanaqahaa waxaa ceejiyey rajulu nin nin unbaa intuu usoo gabaday unbuu ceejo la seexday un dhag xataa maatad ilaa ay dhimatay fa abdala rasuululahi sal alla alay waslam damaha dhiiggeediibuu nabiga hadur ka dhig waxay tahay malebtu bakti ey baktiyey weeye ka tag Waay. marka ninkii nabiga caayi jiray haddii la dilo waa sidaas saa unbaa loo gelay wa rufica ila nabiy nabiga waxaa loo soo kor yeelay sala allahu calayhi wasalam rajulu nin acmaa indhala qatala wuxuu dilay umma waladin umma walado oo lahu asagoo usugnayd ya naag addoon aho ilmo u dhashay umma walado taasa laydhaha umma walado asaga uu lahaa indhool buu nahaye tartiib unbuu qabtay wuu dilay ko fa jamaca lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam annaas nabigu dadkiibu usoo ururiyey ninkaas addoonta dilay wasa'alahu wuu su-aalay faqala wuxu uhi yaa rasuula allah kaanad waxay ahayd tashtumuka way ku caayi jirtay wa taqacu fiika adiga unbay wax kaa sheegaysaa fanahaytuha waan ka nahiyey miraaran dhowr goor baan ka nahiyey wazajartuha waan canaantay mar dambe haddaan kaa maqla adoo nabi wax ka sheegay isilaali baan yidhi ka joog arrintaas baan idhi waan ka nahiyey falam tasmac mayna maqlay waa iga maqli weydi mar kasta adiga unbay ku caayaysaa fawadactu waan dejiyey buu idhi almiqwara baan fii badnihaa yaan caloosha ka saaray wa qataltuha waan ku dilay ya almiqwara waay faaskii baan caloosha ka saaray oo faqataltuha aye almiqwara ka mimbar oo kale ka sayfi oo kale wey walaakinahu qasiirun ya- aye bahal yani gaaban wey yastamilu bihi rajulu taxta malaabisihi aa bilaawhi Waaye. marxaban raggaa xirto oo bahal yani haddee toor bilaawo hoo dheer oo halkaa aan ku qabay ya bahal toorrey ah ama bilaawo ah kaad u taqaano kaa un baan oola baxaye halkaa caloosha un baan ka saaray waan ku kala gooyey mar hadday maalinka la arkay uu nabiga caayayso wax ka sheegayso oon daana ka waay fa wadactu waan dejiyey al- almiqwara tooridii baan saaray u bilaawihii fii batniha calooshan ka saaray wa qataltuha waan dilay faqaala sala allahu alay nabigu wuxuu yidhi alashhaduu mar alaa hoy ishaduu markhaati ka ahaada ina damaha hadarun dhiiggeeda waa hadur barba hadday saa ku dhimatay oo nabiga ay caayaysay waa hadur buu nabigu waxay tahay male rawaahuma abu daawud baa weri bisanadayni saalixeed albaabu raabic fii xaddi sariqati aa yahay wa nisaabiha xaddu sariqo baa meesha laga gelaya qofku hadduu waxado waa laxadi waa laxad gacanta laga goyn ilaahay wuxuu yidhi wasaariqu wasaariqa wasaariqu kii tuugaahaya wasaariqatu tii waxaday tuugta ahayd faqdacuu eydiyahumaa gacmahooda jara gacmaha isdhaaf loo goynaya gacanta midigaa marka hore laga goyno dumar la ku laabto lugta bidixaa laga jaray mar kale hadduu ku laabto lugta midigaa loo goyn marka dambaysa lugta bidxa- gacanta bidixaa laga goyn aye waa lugta u bidixaysa marxaban isdhaafkaasaa loo jaraya kolba mid baa la goynaya waaye wasaariqu wasaariqatu faqdacuu eydiyahumaa jazaan waaye bimaa kasabaa ay jazaan xaalu yahay abaalmarin bimaa kasabaa waxa ay kasbadeen nakaalan xaalu yahay ciqaab oo min allahi ilahay xaggiisa ka haday wallahu ilaahay casiizun alla qaaliba weeye xakiimun fii sunci ilaahay waxa uu samaynayana xikmuu ku dejinaya ilaahay shay la arka meesha uu munaasabka ahayd ayuu ilaahay dhigayaa wey ay marxaban marka idaa habatat sariqatu hadday sugnaato calaa shaksin biictiraafi asagaa qirtay anaa xadu yidhi waxaan oo bishahaadati cadlayni laba qof baa ka markhaati kacay faqdacuu yadahu lyumna gacanta midigaa laga goyn min alkuuci kuucaa laga goyni fi lmarati aluula fain sariqa haaniyan qudicat rijluhu lyusra lugta bidixaa la jari min misfali qadami gomadaa laga goyn fain sariqa haalisan qudicat yadahu lyusra gacanta midig ay bidixaa haddana la goyn min alkuuc fain caada qudicat rijluhu lyumna kadalik lugta midigaa haddana meesha laga goyna afartiba waa laga jari fain caada marka afartiba asagoo ka go-an buu haddana laabtay oo see ku qaaday kooluu kusoo dhejitay meelihii go-naa miya markaasuu wax ku urursaday see la yeeli waaye cusira waa la tacziiri dee wax kaloo laga gooyo male xabsi baa lagu riday oo waa la xoogaa waa la garaacaya wa qiila waxaa la yuqtalo waa la dili barakawa male markaas ha la dilo hadduu waxba daynin can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaala wuxuu nabigu lacana allahu saariqa tuug allaha lacnado yasriqu wuu xadayaa albaylata buu xadi fatuqdacu yaduhu gacantiisii baa la goyn ya baasha ayare bayladii yani waay madaxa la saartay cofi birada cofi birada ninka yani da- dagaalka du- ku jira uu madaxa gashanayo hubka iyo waxa kusoo dhacaya uu isaga difaacayo waxaasoo intuu la tagaa haddana gacanta waxa qiimo xumadiisa gacantiisa loo jaray fiir faa'iidada ma yasriqu lbayla tab waxadayaa cofi biradaas fatuqdacu yaduhu baa lagoyn gacanta laga jari wayasriqu wuu xadayaa alxabla xarig xarig buu meel ka qaadani fatuqdacu yaduhu markaasaa gacanta laga jari can caaishata radi allahu canha can nabi sal ly slam qala wuxuu uhi laa tuqdacu yadun yadu saariqi tuu gacantiisa la goyn maayo ilaa fii rubuci dinaarin fasaacidan shilin afar meelood loo dhigay meeshii rubucu dinaar de wax qiima maaha ya shilin afar meelood loo dhigay meeshii hadduu qaado waa la jari iyo wixii kasii badan intaa iyo wixii kasii badan marxaban waa xuduuddu waa zawaajid oo waxa loo dejiye waxaa weeye hadda shilin afar meelood loo dhigay meeshii wax nafle ma aha shilinkii baanba qiimo lahayn waxaa in saas looga dhigay waxa weeye waxa weeye in waayo xuquuqdu waxyaala yani yani maalka iyo nafta iyo waxaana la doonaya inay qiimo yeeshaana lagu ilaalinayo taas lagu ilaalinayaaye waxaa iyo wixii kasii badan unbaa yani markaas aa loo geynayaa w rawahuma alkhamsa can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasul lah sal lay slam qadaca saariqan tuug buu nabiga gacanta ka gooyey fii mijanin gaashaan gaashaanka laysaga dhiga dagaalka hubka laysaga dhiga qiimatu ay tahay talaatu dirahima saddex shilin keliyu joogo kaasuu gacanta u gooy rawaahu halaas can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal qadaca rasul lah sal alay waslam fii mijanin gaashaan buu nabigu gacanta u gooyey qiimatu qiimadiisu dinaar uu yahay ow casharatu daraahima ama toban shilin toban shilin oo filuhu joogo ama hal dinaar oo shilin dahaba rawahu abi daawuud wanisaai wa su-ila fadaalata binu cubayd baa la weydiye radi allahu canhu can tacliiqi lyadi fi lcunuq lisaariq a min asunati huwa qofka tuugga ah waayahay in gacmaha luqunta loogu soo xidho waayahay marxaban ma sunna sunna miya ama markii gacantii laga gooyo gacantii laga gooyey miyaa dhunta loogu soo xidhi haddana dadkaa lagu tusaya gacanta intii laga gooyo kow laga siiyo yaa haddana kurka looga soo lulaya oo dadkii la tusaya taas ma sunaa la weydiiye su-ila fadaalata binu cubaydin radi allahu canhu can tacliiqi lyadi gacantii oo lagu xidho fi lcunuqi lisaariqi tuugga gacanta laga gooyay in dhunta loogu soo xidho a min asunati miyay ka mid tahay huwa qaala wuxuu yidhi fadaalo binu cubayd wuxuu yidhi utiya rasuululahi rasuulka ilahi waxaa loo keenay sala allahu calayhi wasalama bisaariqin tuug baa loo keenay faqudicat yadu gacantiisi baa la gooyey uma amara bihaa wuu amray oo faculliqat fii cunuqii qoortaa loogu xidhay luqunta oga soo lulab aya aa lagu ihanaysanayaa si uun dembigaa mar dambe uuna ugu noqoca fiihi meeshan waxaan ka gelaynaa sariiqadii ayaanu kusoo jirnaye wixii qofku haddii uu qaado aan gacantii loo goynaynin bayaanul ashyaa'i ashyaadii caddaynteedii buu u baab yahay allatii low akhadahaa shaksun hadduu qaato laa tuqdacu yadu gacantiisa aan la goynayn waa lisamaaxi nufuusi biha qaaliban sida qaalibka ah waa laiska musaamaxaynaya wax macno le maaha laleeyahay can cabdillaahi bni camar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni camar su'ila nabiyu nabiga waxaa la su'aalay sala allahu calayhi wasalama can ithamari midhihii almucallaq geedka ku yaallay midhihii geedka ku yaallay qofku haddii uu gurto kaasaa la su-aalay nabiga oo ruux asagoo loo idmin buu iska gurtay simaartan hadda midhahoo dhan midhaa la iska dhaha laakiin hadda waxaa loo jeedaa waa timirti weeye midhihii rudabka ahaa ee timirta ay geedkii ku yaallay qofku hadduu un wax ka gurto see la yeeli fa qaala wuxuu yidhi nabigu man asaaba ninkii asiibo bifiihi afkiisa ninkii ku asiibo afka unbuu ku gurtay wuu gurtay un yacni meeshuu ku cunay kaasoo min dii xaajatin mid xaaje u saaxiiba wuuna baahan yahayoo dhibaato daran baa haysa wuu gaajaysan yahay hayra mutakidin xaaluuna yeelaynin oo khubnatan faraqa xaaluuna ku guranayn ama dusha una ku guranayn ya afka unbuu ku cunay ma ogiyo farqahana kuma guranin jaawakana kama buxsanin uu cunay un hayra mutakidin xaaluu yahay mid yeelanayo oo khubnatan faraq yani alkhubna darafu sawbi baa leeyahy marada darafteeda kumuna guran falaa shaya calayhi waxba laguma le kaas waa la iska sii dayn waman kharaja ninkii la baxo bishay-in shay oo minhu asagii ka mid a waxbuu ka qaatay oo qaar buu qaatay dhuubka iyo wuxuu ku qaatay ama jeebkiibuu qaar ku gurtay fa calayhi qaraamuhu fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday qaraamatu midlihi wixii uu qaaday buu iska bixinayaa waalcuquubatu cuquubana dushiisa weeyaho maa yadhaahu lxaakimu xaakimku wuxuu ra'yeeyey xoogaha waa la ta'diibinaya hadduu beeraha muslimka un markas u dhacayo xoogaa ka koranayo marka waa la ta'diibinoo xoogaa buu ku samaynaya xaakimka waman saraqa ninkii xado minhu min athamari midhahaa shay-an shay buu ka xaday bacda an yu'wiyahu ljariinu meeshii goobta ahayd ee midhaha la dhigayay ama karoorkii la dhigayay markii lagu aruuriyey kadib uu qaaday fa balaqa waxa uu qaadayna wuxuu gaadhay oo samana almijanni bahalkii gaashaanka ee la odhan jiray hadda aanu soo marayna gaashaan baa gacan loo gooyey baanu nidhi moogtahay qiimihiisii buu gaadhay fa calayhi alqadcu waa la goyn markaas midhaha maxaa yeelay xirsi misilkoodii buu ka qaaday markii intii geedkii laga soo gooyey jariinka waxaa la yidhahdaa meesha midhaha lagu uruuriyo ee goobta ahe lagu uruuriyo ama karoorka ahe la dhigo halkaasoo yacni lagu asturay ee lagu yacni la dhigahayey ayuu markaa ka qaatay wey waxa uu qaatay marka hadduu ge- gaashaankii aan soo marin qiimihiisi wa dhannaado gacantaa laga jaraya markaas waa tuugde xirso mitil buu ka qaaday waman saraqa minhu min asamari midhihii ninkii qaada shay-an bacda an yu'wiyahu markuu dumay ee lagu xareeyey kadib aljariinu meeshii lagu xareynayo waaye waa meesha la dhigayay goobtii la dhigayay bayder iyo jariin iyo waxaasaa la yidhaha meesha yani raashinka la dhigay ee hadhow lagu saafigareeyo wey fabalaqa wuxuu gaaray markaa samanalmijani gaashaankii yacni waa yahay lacagtiisii buu gaaray waxa uu qaatay fa calayhi alqadcu waa loo goyn gacanta gacanta laga jaray waman saraqa ninkii qaaday duuna daalika waxaan gaashaankaa dhannayn buu qaaday fa calayhi qaraamatu milihi wuxuu qaaday baa laleeyahy iska bixi lacagtiisii qiimihiisii walcuquubatu xoogaa xaakimkana waa ciqaabayaayo yacni cuquuba yani waa la yar ciqaabayaa rawaahu abu daawuud baa wariyey axmed wanisaa'i can raafic bn khadiij waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu laa qadca fii samarin midho geed ku yaalla haddii la gurto waxa gacan laysu goyn maayo waa unta xadiidka hore un soo marin qofka xaajaha ku xumbaartay marka waxaa geedka ku yaalay fii samarin midhaha waa rudabka iyo waxaa la midka oo geedka ku yaalo walaa kasarin kasarkunaasna waa un qeyb mudhaha ka mida we ay marxaban mhm kuraas baa la odhan jiray geedka yacni sida basasha iyo toonta u urka badnaaya isaguna kariiha ahaa marka karasku yacni waa qeyb midhaha ka mida markaas laa qadca fii samarin walaa kasarin kasarkaas midhaha un geedka ku yaalla qofkii un wax ka goosto waxa la gacanta loo goyn maayo can jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu laysa calaa khaa'irin khaa'in dushiisa ma ahaanin walaa muntahibin kii wax boobayey walaa mukhtalisin kii wax dafayey qadcun goyn ma ahaan ninkan waxbaad u dhiibani waxaad u dhiibatay buu hadhow dhiibay imaada dhiibay waa inkiri waa khaa'in wa khiyaani khiyaanadaas haddii dhowr goor lagu sheego loo goyn maayo gacanta walaa muntahibin yacni muntahib waa boob wixiisu boob wax ku qaataayo meeshuu wa soo weeraraya asagoo la arkayo xoog wixii ku qaadanaya waa muntahab walaa mukhtalisin midka dadka dafo oo waxbuu ka dafaya markaasuu la cararaya kuwaasoo dhan gacanta laga goyn maayo ay gacantooda la goyn maayo alkhaa'in man yaakudu lmaala maalkuu qaataa mima tumina calayhi wixii loo aaminay ka wadiicatin aw caariya wixii la caariyeystay ama la wadiica loogu dhiibtay buu iska khayaanaya hadhowna uu inkiri muntahabna man yaakhudulmaala maalkuu qaadaya calaaniyatan caddaan ayadoo la arkayuu qaadanaya qahran xoog buu ku qaadanaya kal qaasibi kii wax booliyay oo kale waa boobkii oo kale un waa beliliq nahbigu waa boob walmukhtalisuna man yaakhudulmaala maalka qofka qaadanaya wey waqtadifu dafayo bisurcatin si deg dega unbuu intuu dafkaasiisu la cararaya mana gaaraysa kaasii orday waxaasoo dhan gacanta laga jari maayo falaa qadca calaa waaxidi min haaulaa'i liannahu yumkinu irjaacu inuu soo celiyaa suuroobaysa bilistiqaasati ilaa wulaati lumuur dadka madaxda haddii loo dacwoodo markaa tilaabo laga qaado waa laga soo celin karaa waa limacrifatin waaba la garanaya ninkaa ku soo weeraray wey kaasuu ahaa baad leedahay marka haddiiba un yacni ciidan lagugu daro waa lasoo qaban karaa soomakaas walaakin yuadibuhum alxaakimu xaakimku wuu edbinayaa bimaa yaraahu wuxuu yani wuxuu ra'yeeyey bikhilaafi sariqati tuuganimada khilaafsan fa yani wahaya facudima amruhaa amarkeedii baa la weyneeyey washtadad cuquubatuhaa waa liyakuuna acdaman fi zajri canha waa shaqo xunde tuuganimada moogta qofkaan wax xadaya un hoos wax ka daba wax yani xadayo tuugnimadu wax fool xun way wahaakada rawaa haadihi yani rawaa waxaa wariyey haadihi alaaata asxaabu sunan can busri bn ardaad waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa tuqdacu lydi gacmo lama gooyo fi lqaswi duulaanka markii lagu jiro ayadoo duulaan lagu jiro duulaan layahay qofku hadduu waxado gacantiisa la goyn maayo lianlaa yaltaxiqa bilkufaar gaalada inuuna u carar markii la yidhaha waa lagu ciqaabi gacanta lagaa goyn inuu gaalada isku turaa laga yaabo islaanimada dhameyd buu ka cararo mar haddii la jarayo marka waa la deynaya shi baa laga dhahayaa markii un la- lasoo noqdo kadib unbaa marka xaddi laga oofinaya marka meel uu cararaya male muslimiintu dhex joogaa ya laa tuqdacu lydi gacma lama jaro fi lghaswi duulaanka markii lagu jiro falaa tuqaadu yani tuqaamu lxuduudu xuduudda lama oogo fi ljihaadi wey xataa yacuuduu lilawطaan khawfan oo min an yalxiqa bilacdaa gaalada inuu ku biiraa laga yaabo qofka rawaahi hadihi alaaata waxaa wariya asxaabu sunan albaab alkhaamis baabkii shanaad fi xadi zina zinada xaddeedii baa halka laga gelaya fii bayaani lxaddi cala zina walaa yahbutu ma sugnaada zinadu ma sugnaanayso ilaa bilictiraaf inuu qofku qirto oo yidhahdo waan zinaystay hadduu markaa asagu qirto waa la qabanaya qowlkiisa ow bishahaadati arbacin afar nin waa inay ka markhaati kacaan kama yaati sida noo imaan doon afar nin hadduu keeni waayo qofkii oo markhaati ah oo yacni inay yacni qo- labada qof iska zinaysanayeen ku markhaati kaco kii soo sheegay baa la xadi xaduqadaf baa lagu dhufan sideetan karbaasha wey ay hadduu keeni waayo وxikmaة تxriim الzinaa zinada xaaraamnimadeeda xikmadeeda loo xarimeey maa fiihi waxa ku sugan oo min ikhtilaaط اlansaabi nasabkaa isku darmanaya de wahadki lacraadi cirdigii dadka yani nasabkoodii baa la qararinhayaayo mar haddii qofka dee dee zine meeshii macsiye iyo bilaa nikaax meeshii uu soo galo nasabkii oo dhan baa halaabayo alatii hiya acazu shayin lada linsaani insaanka agtiisa shayga ugu qaalisan waa cirdiga waa nasabka wey wax ka qaalisan ma jiro mar haddii nasabkaa uu wax ka uu ka galo qofka bas wey meesha ugu xun waay lagana kaban maayo ya dacniga nasabkaa ugu xun waay qofka laga durwo qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi caza- ay jala sha'nuhu azaaniya zaaniyadii tii zinaysatay iyo wazaanii kii zaaniga ah fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jald ya yani markii laga hadlay baa layidhi sariqada ninkaa lasoo hormariyay wasaariqu wasaariqatu baa ilaahay zinadana waxaa la yidhi azaaniyatu wazaani naagtaa lasoo hormariyay de meeshaas xagga yani tuugnimada waa xoolo la qaadanayo oo dee xoog iyo xeelad iyo waxaasay u baahan tahay oo ragga ku shaqale tanna yani waa min baabi shahawaado dee dumarkaaba ku badan taan lagu soo hormariyay fiir ya azaaniyatu tii zaaniyada ida zinaysatay iyo wazaanii ninkii zaaniga ahaa fajliduu karbaasha kula waaxidin kula arko oo minhumaa labadooda ka mid a mi'ata jaldatin boqol jeedal ku dhufta waa hadday bikri yihiin waay labadoodu midna uusan nikaax ridanin markaa weeye marka boqolka karbaas lagu dhufanayo walaa ta'khudkum yaysa idin qabanin bihimaa labadooda ra'fatu naxariis fii diin illaahi ilaahay diintiisa yani liajli illahi markaad xadda ilaahay oofinaysaan ha u naxariisanin hadday idinku cabaadaan habaa ka yeelin boqolkii ku dhufto in kuntum haddaad tihin tu'minuuna billahi ilaahay kuwa rumeeye walyowmi alaakhir haddaad ilaahay yowmka aakhira rumayseen ha u naxariisanina waxaase xuduudda ilaahay hala oga waayo walaalkaana ha noqday qofka hadduu xad ku dhaco hal raba ina xadda ka ogto ya walyashhad cadaabahumaa cadaabkooda ha xaadireen cadaabka la- tacdiibka la sheegaya waa xadda laga oofinaya de waa cadaabe cadaabka adduunyada weeye midka aakhire unbuu ka daran yahay mbaa kii aakhire unbuu ka fudud yahay dee waa cadaabu dunya qofkii la cadaabay ama la la karbaashay ama dhagax lagu dilay walyashhad cadaabahumaa cadaabkooda ha xaadireen oo jooggoobjoog ha ka ahaadeen daa'ifatun jamaaco oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a meel yani macshar aha weliba lagu xadayaa si uun dib damba ugu noqon ya lama qarinay waa la masaafurin markaas hadday yacni uu bikri yahay oo weligiis un guursanin nikaax uusan ridanin waayahay waa la kar boqol jeedal intii lagu dhufto yo haddana laga waddankaa waa laga qaadiy oo meel kalea la geyn oo ninka qofkii ninkan waa ninkii shalay la xaday qolada waa shiish laga yaa la dhihina dadkaala ku dhibaye si loo hilmaamo hal sanad baa waxaa laga ridayaa waddan kale aan maqalba waxaan ka warrabin bacda sana hadduu iska soo noqdo nina ka war wixii la ibow la ilow qaliyadii waa baaba'day mogta markaas lama garanayo laakiin intuu cusub yahay oo nabarihii ku yaalaan haddii un dadkii uu dhex socdo dhib wey ya can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lauxaditanakum waan idiin sheegi buu yihi anas bnu malik xadiisan xadiis baan idiin sheegi laa yuxadisukumuuhu uusa idiin sheegaynin axadun bacdi axad aniga iga dambeey maxaa yidhi asxaabta nabiga waa anaa ka joogule anas ragga ugu dambeeyey buu ka mid ahaa mogta anas asxaabta nabiga ugu cimri dheeraayo waaya iyuu ka mid ahaa marka wax aniga gadaasha idiin sheegayaba ma jira asxaabta nabiga maba noolo waa dhammaadeen laa yuxadisukumuuhu xadiiskaa idiin sheegi maayo axadun axad oo bacdi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahy min ashraadi saacati saacadda qiyaama calaamaadkeeda waxaa ka mid ah an yurfaca alcilmu cilmiga in la kor yeelo cilmigii baa yaraan raggii yacni wax yaqaanoo dhan baa dhammaan markaasaa cilmigu yuu tegaya wa yadhara aljahlu wa an yadhara aljahlu jahligii baa daahir noqon iska qaalib noqono nin walba waa ka iska fidyoonaya ya nin walba wax alla waxay naftiisa u qurxisay unbuu ku camalfalayaa asaga unbaa sheekhiisu ah wuxuu ku weydiinaya male jahligii baa daahiri wa yusraba alkhamru khamradii baa la cabi oo caadi bayba iska noqoni ya meeshan khamrada lagu cabaa waa meel kilaab ah oo hakan haa lagu dhamayaa wixii baashiba xaaraan tahaydee laga xishoon jiray waaba tan banaanaha lala taagay hadda kis- kiyosyahan xunxunka xataa tubaa laga gataa baa layidhi biyo oo xun baa laga iibsadaa war balaayo badan. wax walba waa khamr ya oo dadkan dhan oo yaacayood arkaysa qaar waxaa jira fiidki iska iibsada oo baca xun oo yar yar ah yay ku jirtaa baa lagu leeyay kiyosyahan baaba laga iibsadaaba to iska beerbeer ah xun ya marxaba waaye meel kasta waa lagu cabaya caadi bay iska noqoto wayadhar zina zinadii waa inay daahirto ee caadi bay iska noqoto ya marxaban oo hadda banaankaasaaba lala taagan yahayba gacantaaba lagu haadinaya soo leex ya waaba tanba waa iska caadi waay wayadhar zina zinadii baa daahirtay oo waxay iska noqotay iska caadi war waase hadina tanana waa caadi baa lagu leeyay waxa waxa iska taas waa iska caadi wayaqila rijaalu raggii baa yaraanayo wayaksura anisaau haweenkii baa badanayo raggi way yaraanoo dagaalaha iyo waxaanay ku dhammaanayaan fitanka haweenkii baa yaa soo haray marka ba- badanayo xataa yakuuna ilaa uu ahaada lilkhamsiina imra'atan kontonkii naagoodba alqayim lwaaxid hal ninaa hortaagan ay halkaa ninkaa ayayba ku- yacni eh, ka magangelayaanba oo min qilati rijaali wa kasrati nisa halkaasay ku tiirsan yihin marxaba can sahal waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaala wuxuu yihi nabigu man tawakala lii man tawakala man takafala ninkii ii kafaalo qaada lii aniga maa bayna rijlay labada lugood wixii u dhexeeyo farjiga ah inuu xifdinayo ninkii ii kafaalo qaado iyo wamaa bayna laxyayhi labadiisa daan waxa u dhexeeyo carabki ah laxyeenka labada lafgareed weeye labada daan waxa u dhexeeyo carabka ninkii ii kafaalo qaaday xifdigiisa tawakaltu lahu biljanna jannaan anigana u kafaalo qaaday buri nabigu waa keen ninka isubo oo labadaa ii kafaalo qaaday inuuna wax dembi ah ku sheegay una ilaahay ku caasinin jannaan u ballan qaaday buu nabigu leeyay faman tawakala ey xafida ilaa maa bayna rijlayhi wahuwa alfarju wamaa bayna lixyayhi wahuwa lisaan lamantu lahu ljanna jannaan u lamaano qaaday ya wanasa calayhimaa labadan buu nabigu cadeeyey liana mucdama albalaa'i minhuma balaayada mucdamkeedu labadaasay ka imaadaan markii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam aksaru maa yudkhilu nnaasa annaara dadka waxa naarta geliyay maxaa ugu badan qaale wuxuu yidhi alfamu walfarju waa afka iyo farjiga carabka iyo farjiga dembiga ay kasbanayaan baa naarta lagu dadka naarta ku galaan wa labada ugu daran rawaahumaa labadaa riwaayaba albukhaariy baa wariyey watirmidiy can zayd bin khalid waxaa laga wariyey aljuhaniy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu alayhi wasalam yaamuru asagoo amrayo fii man zanaa qofkii zinaystay oo walam yuxsin ama walam yuxsan muxsin aan ahayn oo nikaax xalaala aan ridanin ya walam yuxsin ay lam yatazawaj ziwaajan saxiixan ziwaaji saxiixa muusan ridanin waay ya oo muxsin ma aha jalda miatin boqol karbaash buu nabigu amray iyo wa taqriiba caamin hal sanad oo la masaafurinayo hal sanaa wadankii laga wadaya meel kalea la geenaya rawaahu albukhaariyu wanisaa-i wa canhu waxaa laga wariyey can zayd bin khaalid ana rajula nin acraabiyan oo reemiyi ah yaa ataa rasuul allahi rasuulka ilaahi u yimi sala allahu alayhi wasalam faqala wuxuu yidhi yaa rasuul allah anshuduka allah ilaahay baan kugu dhaarinayaa ilaa qadayta lii waxaad ii xukumkaa ilaa qadayta lii ii xukun qaliyaan wataa ee xukunkaan aan wata iigu xukuno bikitaabillahi ilahay kitaabkiisa dee wax kale miyuu nabigu xukumaya ilahay kitaabkiisa unbuu xukumaya nin aqoon le maahayn dee caraabi buu iska jaahila wey ya ilaa qalayta lii ii xukun bikitaabillahi kitaabka ilahay wax iigu xukun faqaala alkhasmu kii kaloo la doodayo ishaysteen baa wuxuu yidhi wa huwa afqahu minhu xoogaa wuu ka aqoon badnaaye nacam faqdi baynana dhexdaanada ku xukmi buu yihi bikitaabillahi ilahay kitaabkiisa ku xukmi rasuulka ilahi waa sidaa uu sheegay kitaabka ilahay nagu xukmay waayo waadin lii anigana ii idanoo inaan anigu hadlo ii idan faadina lahu rasuulullahi wuu idmay sala allahu alay wasalam hadal buu yidhi qaala wuxuu yidhi markaa ninkii ina ibnii wiilkaygu kaana wuxuu ahaaday casiifan ajiir yacni shaqaalo u ahaa calaa haadaa midkan ninkaanu wiilkaygu shaqaalo u ahaa fazanaa biimra'atihi xaaskiisiibuu ka sinaysay wa inii anigu ukhbirtu waxaa la ii sheegay calaa yacni anna calabnii wiilkayga arrajma rajmi in lagu leey in dhagax lagu dilaayo dad baan weydiiyey aan aad u cilmi badnaynoo marka wiilkuna wiil yar baa weli aan guursan waxay dhaheen buri wiilkaaga dhagax baa lagu dilay rajmi baa usoo baxa faftadaytu minhu wiilkii waxaan ku furtay bimi'ati shaatin boqol neef oo ariya iyo walidatin adoon dhagaxyaan laiga dilin wiilkaa laiga daayaan waan furanaya maal baan furanaya maxad ilaahay baa la furan karaa maba la furtaba hay boqol neef oo ari ah iyo addoon baan ku furtay buu yidhi wa sa'altu ahla alcilmi markaa kadib baan dadkii ahlucilmigaha weydiiyey fa akhbaruunii waxay ii sheegeen anna maa calaa ibnii wiilkayga dushiisa inuu ahaaday jildu mi'atin boqol karbaash iyo wa taqriiba caamin sanad oo la masaafuriyey wa anna cala mra'ati haadaa midkaan xaaskiisana arrajma dee ayadu nin bay qabtaayo waa naag muxsine ah waayo in la dila dhagax lagu dilaayo faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam la aqdiyanna waan xukumayaa baynakumaa baynkiina bikitaabillahi ilahay kitaabkiisa alwalidatu addoontii iyo walqanamu arigii raddun weeye marduudun waa lagu radinayaa adaa lagu celinayaa wa calabnika wiilkaaga korkiisa waxaa aday jildu mi'atin boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin waaya waqdu kallah yaa unaysu anasow nin anas la yidhaahdo nabiga agtiisa fadhiya anas bin maaligii khaadimka u ahaa mehe waa nin kale yaa unaysu anas yarow ilaa imra'ati haada ninkan xaaskiisa u tag fain ictarafat hadday qirato farjamhumaa rajmi dhagax ku dil faqadaa calayhaa wuu ku kallahay factarafad way qiratay oo farajamaha dhagax buu ku dil dee waa la rajmeedi kii kalena boqol karbaash baa lagu dhuftay rawaahu lkhamsatu can cubaadata binu saamid waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sal lla alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila ay marxaban aayaddii suuratu nisaa ka mid ahayd markii ay soo degtay buu nabigu yacni wuxuu leeyahay ayahay ilaahay baa waddadoodii caddeeyey iga qaata wallaatii ya'tiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuut wallaatii dumarkii ya'tiina alfaaxisha xumaanta iyo zinada la imaanaya oo min nisaa'ikum haweenkiina ka mid a fastashhiduu calayhinna waxaad markhaati gelisaan arbacatan oo minkum adinka idinka mid afar nin waa inay ka markhaati kacaan fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan xumaantaa inay samaysay faamsikuuhunna fi lbuyuuti guryaha ku haya guryaha ku celiya oo guriga yaysa ka soo bixin xataa yatawafaahunna almowtu ilaa uu ilaahay ka oobsado ay ka dhimato ow yajcala allahu ilaahay ilaa uu yeela lahunna ayaga sabiilan ilahay ila wadda u sameey waddadii baa marka ilaahay soo dejiyo marxaban markaa muxuu yidhi qad jacala khuduu canii iga qaata khuduu canii iga qaata buu yidhi nabigu ya cilmigii iyo sunnadii iga qaata qad jacala allahu ilaahay wuu yeelay lahuna haweenkii sabiilan albikru bilbikri jildu mi'atin wa nafyu sanatin laba bikaaraha hadday iska zinaystaan ooon weligood nikaax ridanin waayahay boqol karbaashun baa kiiba lagu dhifanayaa wa nafyu sanatin sanana waa la masaafurin meel baa laga ridayaa wathayibu bithayibi laba garooba hadday iska zinaystaanna jildu mi'atin iyo wa rajmu wey laysugu dari maayo waa rajmi keliya dhagax unbaa lagu dilayaa labadoodaba jildu mi'atin iyo wa rajmu baa hadda xadiidku leeyahay laakiin laba yani laba yani cadaab laysugu dari maaye waayo waa la dilaya un labada xad midi weynayd unbaa la marinaya khalaas waa la dili rawaahu muslim wa abu daawuud watirmidi can ibni cabaas radia allahu canhuma qaal qaala cumaru cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu cumar binu khadaab huwa cala almimbar walxaal huwa asagu calaa minbari rasuulillahi uu saaran yahay sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay qad bacasa muxamadan nebi maxamed baa ilaahay soo diray sala allahu calayhi wasalama bilxaqi xaaluu ku dhahay wa anzala calayhi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey nebi maxamed alkitaaba kitaabkii qur-aankaabaa ilahay kusoo dejiyey fa kaana mima unzila calayhi waxa lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaaday aayatu rajmi aayatu rajmigii baa ka mid ah qara'naahaa waan aqrinay buu yihi cumar binu khadaab wa wacaynaahaa waan xifdinay wa caqalnaahaa waan garanay macnaheedina waan fahnay oo maxay ahayd aayaddaas asheekhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatata nakaala min allahi wallaahu casiizun xakiim aayaddaa ay suuratu nuur bay ka mid ahayd waa la nasakhay aayaddaa waa mansuuqo lafdigeedii baa mansuuq tilaawadeedii baa la nasakhay laakiin xukunkeedaa baaqi ah labadii waaweyn asheekhu washeekhatu waxaa looga jeedaa labadii muxsinka idun labadii yacni garoobka ahayd hadday kala zinaystaan farjumuuhumaa rajmiya dhagax ku dila albatata nakaalan ciqaab weeye oo min allahi wallahu casiizun xakiim marka aayaddaas way soo degtay waan xifdinay wa caqalnahaa macnaheedina waan garanay fa rajama rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa rajmiyey oo muxsin hadduu zinaysto waa la rajmiyey dhagax baa lagu dilay wa rajabnaa bacdahu annaguna gadaashii waan rajminay oo wixii muxsin ahoo yacni asagoo garooba zinaysto dhagax baanu ku dilnay waan rajminay fa akhshaa waxaan ka cabsanayaa buu yihi cumar bin khadaab in daala binnaasi zamaanun in daala hadduu dheeraado binnaasi dadka zamaanu zaman hadduu dheeraado an yaquula qaa'ilun mid inuu iska yidhaahdo maa najidu rajma rajmi maba ka helayno kuma yaalla fii kitaabilah ilahi kitaabkiisa ya macnaa jaldiga waa ku yaallaa oo la karbaashaya laakiin rajmi ma hayno inuu yidhaahdaa laga yaabaa oo fa yadilu ay dhumaanoo bitarki fariilatin faralka tegiddiisa anzalaha allahu ilaahay uu soo dejiyey wa wa ina rajma rajmigu fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xawliya xaqun xaq weeye calaa man zanaa qofkii zinaystay idaa axsana hadduu muxsin noqdo weeye min arijaali wanisaa hadduu muxsin yahay oo mar yacni nikaax xalaala uu ritay oo qof garooba uu yahay waa la rajminayaa weeye min arijaali wanisaa rag iyo naago midku iyo doonaba haado waase idaa qaamat albayinatu markhaati haddii la helo weeye afar nin hadday ka markhaati kacaan ow kaana alxabalu ama uur la helo waayo naagta iyadoo uur ahaa baa la arkay waa naag garooba dee marka markhaati kale ooma baahna mar hadday uur tahay waay aw ilictiraaf ama uu qirta way qofka wuuba qirta wuxuu yidhi waan zinaystay aniga halayga xaddi halayga oofiyo hadduu qirtana waa sax rawahu lkhamsa wa jaa'a waxaa yimid maacizu ninkii maaciz la odhan jiray alaslamiyu radia allahu canhu ila nabiy nabigu u yimid sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi inahu qad zanaa inahu ninkaanu asagaa isku jeeda qad zanaa wuu zinaystay rasuulka ilaahi fa acrada canhu nebigu waa ka jeestay uma jaa'a min shiqihi alaakar dhinaci kaleu nabigu oga yimid faqaala wuxuu yidhi inahu qad zanaa inahu ninkaanu zanaa wuu zinaystay faarada canhu nebigu waa ka jeestay uma jaa'a min min shiqihi alaakhar buu oga yimid faqaala wuxuu yidhi inahu qad zanaa wuu zinaystay fa amara bihi nabigu amray fi raabicati markii afraad afar goor markuu sidaa yidhi oo isku qiray ayuu nabigu amray fa ukhrija ila alxara shiilamadoodii baa la geeyey meesha kore bannaankaydii buurtahayd fa rujima waa la rajmiyey bilxijaarati dhagax falamaa wajada markuu helay masal xijaarati dhagaxii xanuunkiisii fara wuu cararay yastadu xaaluu ordayo fa laqiyahu rajulun nin baa ka daba tegey waa la cayrsanayaa macahu maciisana uu yahay laxyu jamalin waayo riti waayo lafti laftaan oo lafgareedan oo gar neef geel ahoo baktiyey daankiisan oo yo lafuhu iska wataa raa inuu ku dilo fa darabahu bi wuu ku dhuftay wuu dhacay marka wadarabahu naasu dadkii waa darbiyeen xataa maata ilaa uu ka dhintay fadakaruu dalika linabiyi bay u sheegeen sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi hallaa taragtumuhu hor maxaa isaga dayn weyda mar hadduu cararo maxaa isaga dayn weyda qofku hadduu cararo markii la ridmo hadduu cararo waa la iska dayn hadduu yidhahda xataa warbeen baan sheegayey hadduu yidhahda kole waa laga dhaafay waan ka noqday hadduu yidhahda waxaan idiin sheegay been bay ahayd waa la iska daynaya waa la daynaya haakada wa fii riwaayatin qaala lahu wuxuu u yidhi nabigu wuxuu u yidhi abika junuun war miyaad waalan tahay markuu ninkaan waa zinaysay uu dhowr goor leeyahy yidhi nabigu miyaad waalan tahay qaala wuxuu yidhi laa maya ma waalin caadi baana wa fii ukhraa riwaayo kale waxaa ku sugnayd lacallaka qabalta inaad dhunkataa laga yaaba maadan zinaysanin zinada maxaad oola jeedaa waa dhunkatay miya ow kamasta ma xoogaa ishaad u jerisay ow nadarta waad fiirisay waad fiirisaan u malayn qaala wuxuu yidhi laa maya caadi baan uga zinaysay qaala wuxuu yidhi axsanta ma muxsin baa tahay nikax ma ridatid qaala wuxuu yidhi nacam fa amara bihi nabigu waa amray birajmi hala rajmi hala dilo wa fii riwaayatin fakhtalafat fiihi saxaabatu saxaabadii baa isku khilaaftay markii la dilay kadib ku tukan mayna iyo ninka de waa ninkaan sinu ku dhacaye way isku khilaafeen saan yeelaynaa faqaala rasuululahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laqad taaba wuu toobad keenay towbatan toobad low qusimad haddii loo qaybiyo bayna ummatin ummad dhan la wasicadhum deeqi lahayd yuu toobad keenay waay rawaahu lkhamsatu walafduhu liturmidi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal utiya biyahuudiyin gaal yahuudi ahaa la keenay iyo wa yahuudiyati naag yahuudiyada qad zanayaa zinaystay labadood ila nebiy baa loo keenay sala allahu alayh wasalam fandalaqa nebigu u tegay ilaa yahuuda yahuudi buu u tegayoo kuwoodii aqoonta lahaa ay wax yaqaanay fa qaala wuxuu yidhi maa tajiduuna fi tawraat kitaabka tawraada maxaa ku yaalo calaa man zanaa qofkii zinaysta xukunkiisa bal iga warrama qaaluu waxay yidhaahdeen waa been nusawidu waan madoobaynaa wujuuhahumaa wejiyaalkoodii wa nuxamiluhumaa waan xumbaarnaayo dameer baan saarnaa wa nukhaalifu bayna wujuuhihimaa wujuuhdoodii baan iskhilaafinaynaa dameer baa la saaray oo midna gadaal baa loo jeeday midna horay wejigana waan ka madoobeynayna waxbaan kasoo marmarinaa wa yudaafu bihimaa markaasa magaalada lagu soo wareejiyaa waa la ceebeeya labadaasaa labadii xumaanta sameeyey waxaas intaa unbaa ku taalla tawraad qaala wuxuu yidhi nabigu faatuu bitawraati tawraad keena in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya tawraad noo keena oo aqriya horta anaad ku aqriya aan maqalni waaya fa atow bihaa way la imaadeen fa qara'uuha way aqriyeen xataa idaa jaa-ad markii lasoo gaaray aayatu rajmi aayatu rajmiga meeshii qoraysay satarahaa wuu qariyey alladii yaqra'u midkii aqrinaya biyadihi gacantuu ku qariyey wa qara'a wuu aqriyey maa qablahaa wixii ka horreeyey wamaa bacdaha wixii ka dambeeyey marka qof aan kitaabkii aqoonin aayaddan haddii intiisaan la yidhahdo laga booda de waxba kama garanayo mogta meesha yaa fadhiya hade cabdullahi binu salaam baa fadhiya xabrigii weynaaye yani yahuud ahaaye yani soo islaamay baa meesha fadhiya faqaala cabdullahi binu salaam wuxuu yidhi walxaal huwa maca nabiy u yahay sala allahu alayh wasalama murhu amar falyarfac yadahu gacanta kor uga qaade gacanta kor u qaaday rasuulka ilaahi meesha uu gacanta ku haya kor uga qaaday farafacahaa kor buu u qaaday fa idaa taxtaha waxaa ku sugan aayatu rajmi aayatu rajmigii baaba ku taalla meesha fa amara bihimaa waa riwaayadka waxaa ku sugnayd markuu ka qaaday gacantiibu wuxuu yidhi abdaaye waxaad tidhaahdaa gacanta meesha aad ku haysaa ka qaado akridhe meesha uu gacanta ka qaaday dee in lagu fahmay buu ogaaday markaasuu yidhi waa runtii soo cabdullaahi ibnu salaam sheegayo aayatu rajmigii waa ku yaallaa tawraad waa ku yaalla aye markii lagu qabtay beenta aye nabigu markaa wuu amrayo wuxuu yidhi halla karbaasho fa amara bihimaa rasuul llahi hala rajmiyey bui fa amara bihimaa rasullahi wuu amray sala allahu alayhi wasalama fa rujimaa waa la rajmiyey dhagax baa lagu dilay qaala bnu cumar wuxuu yidhi cabdullahi bnu cumar kuntu fii man rajamahuma labadaas ragga asxaabtii yani rajminayo dhagaxa ku dilay baan ka mid ahaa wa ra'aytu rajula ninkii baan arkaya buu yihi yaqil mar'ata naagta asagoo ilaalinayo min alxijaarati dhagaxii buu binafsii naftiisa isaga dhigaya ya waa saaxiibtii haddii mar hadday dhimanayaan marka dhagixi baa lagu dhufanaya markaas asagaa isu dhigay marba dhagixi lagu soo rido asagaa isu dhigay muxuu iska dhigadaa iyadana waa la dili un la dayn maayo ya markuu asaga dhinto si loogu waday bay labadoodiiba ku marxaban can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal ly waslam qaala wuxuu nabigu idaa zanat ilammatu addoontu hadday zinaysato oo fatabayana zinaaha zinadeedu ay caddaato falyajlidhaa ha yani ha karbaasha sayidkeedii wuu karbaashayaa walaa yusarib ya yuusan ceebaynin oo waa yuusan ceebaynin inuu dacaydeeyo oo aada u caayo lama rabo xad unbuu ka ofinaya uma in zanad mar labaad hadday ku laabato falyajlidha walaa yusarib uma in zanat ithaalisata mar saddexaad bay ku noqotay falyabichaa iska iibiyo walow bixablin xarig ba allah ka dhigo min shacarin tiba wax yar ba allah ka dhiga isdhaaf maraka male balaayay baratay la kari maayo waa la isdhaafinayaayo marka waa la iska iibinaya marxaban marka waxaa la yidhi hadda adiga hadday zaaniyad kugu noqoto kugu xumaatay qof kaloo muslima walaalkaaseeda uga gaday soo soo ceeb ceeb aad u qarisay qofkii noqon mayso may waxaa la yidhi waxaaba laga yaabaa qofkaa kale qof wanaagsan oo saalixa inuu yahay milkigiisa markay gashaba in ilaahay waxaan ka zuuliye waayo iska iska iibi baa laleeyahy bal dhinaca kale markay u wareegtay inay roonaataaba laga yaabo ya rawaahuma alkhamsatu nasalu laha sitra watawfiiqa lima yuxibu wayardaa laa yuqaamu lxaddu xad lama oofiyo oo laguma oogo cala nufasaa naag umul ah walxaamili mid uur ah xataa tadaca ilaa ilmaha ka dejiso ayadoo markaa umushay oo ilmihii zinadaa markaa dhashayna la xadi maayo waayahay ayadoo uur ahoo xamli aana la xadi maayo lama ogola khadaba caliyun radia allahu canhu sida cali baa khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ayuha naasu dadow aqiimuu ooga calaa ariqaa'ikum addoomihiina alxadda xadda ku ooga man axsana kuwii ixsaan sameeyey oo minhum ayaga ka mid ah waman lam yuxsin qofkii aan muxsin ahayn iyo waman lam yuxsin midkii aan muxsin ahayn intaba xadda ku ooga yaa la karbaashaya ayagu fa ina ammatan addoon oo lirasuulilaahi u sugnaatay sala allahu calayhi wasalama zanad way zinaysatay fa amaranii nabigu wuxuu ii amray an ajlidaha inaan karbaasho fa idaa hiya waaba iyadoo xadiisatu cahdin zabankeedaaba dhow oo binifaasin hadday umushay wey fakhashiitu waxaan ka cabsaday in jallatuha haddaan karbaasho qataltuhaa inaan dilo ay dhimato fadakartu dalika linabiy baan u sheegay sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu ihi axsanta si wanaagsan baa samaysay ilaa ay yani umusha ka baxayso ay ka adkaanayso waayo ha karbaashina dhaaf can cimraan bin xuseyn waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana imra'atan oo min juhaynata ka mida atad rasuul allahi rasuulka ilaahay bay u timid sala allahu alayhi wasalam wahiya xubla walxaaliya xubla iyadoo uur leh min azinaa zinayna yani ku urowd faqaalat waxay tihi yaa nabiy allah asabtu waxaan asiibay xaddan xad baan asiibay ee fa aqimhu calaya igu og wey xadda iga ofi fadacaa nabiyullaahi nabiga ilaahay baa u yeeray sala allahu alayh wasalam weliyahaa weligeedii faqaala wuxuu yidhi axsin ilayhaa wanaag u samee dhaqaale iyo ixsaan u samee fa idaa wadacad markay ilmaha dejiso faatinii bihaa ii keen fa facala wuu sameeyey fa amara biha nabiyu nabiga ilaahay baa amray sala allahu calayhi wasalam waa markay xoogaa umusha ka baxday xataa ilmihii xoogaa ay nuujiso ilmuhu uu ka kaaftoomi kara wa fa shukad waa la xirxiray calyaha dusheeda hiyaabaha dharkeedii baa lagu xirxiray marka la dilaya dhagaxa la dhaco si ayna dharki uga dhicin yaa dharkii baa lagu xirxiray wey uma amara biha wuu amray nabigu farujimad waa la rajmay uma sallaa calayha nabigu wuu ku tukaday janaasadii buu ku tukaday faqaala cumaru baa lahu nabigu wuxuu u yidhi tusallii ma ku tukanaysaa calayha dusheeda yaa nabiyallaahi walxaal qad zana zinaysat naagtan zinaysatay maxaad yani zaaniyada maxaa ugu tukanaysaa faqaala wuxuu yidhi nabigu laqa taabad way toobad keentay towbatan toobad low qusimad haddii loo qaybiyo bayna sabciina toddobaatan oo min ahli madiinati ka mida lawasacadum deeqi lahayd waay wahal wajadta miyaad heshay buu nebigu yaa cumarow towbatan wahal wajadta miyaad helaysaa towbatan toobad afdala ka fadli badan min an jaadad inay deeqday oy bixisay binafsihaa nafteeda lilaahi tacaala ilahay darteed oy bixisay dadkaa dad iimaankoodu wen yahay bay ahaayeenoo cadaabka aakhiraha wax walbaba kala weyna cadaabka adduunyada macnaba lama lahayn wey saas marka uma suuroobi karin hadday dembi ku dhacaan inay qarsadaan oy la aamusaan wey caddaha layga oofiya dhihi jira waa soo carari jira marka waxaa yidhi cadaabkan adduunyada waxba kaama dhibayo wey aakhire laakiin wax lagu haysta male mar haddii xadda lagaa oofiyo bas rawaahuma alkhamsatu ilaaya ila albukhaariya xukmu liwaadi wa ityaani lbahaa'imi waalmaxaarim liwaad hadduu sameeyo qofku iyo raggii buu dabada oga tegayaa wa ityaanu lbahaa'imi xooluu isticmaalay wey ya iyo walmaxaarimi qof maxramkiisao nikaaxba u qabanaynin buu ku dhacay kuwaa xukunkoodii baa inta laga gelay can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma can nebi sal ly slam qaala wuxuu nabigu man wajadtumuuhu ninkaad heshaan oo ku ogaataan yacmalu asagoo samaynaya camala qowmi luut reer luut camalkoodii oo kale qowmu luut camalkoodii waa liwaadkii faqtuluu dila alfaacila iyo walmafcuula bihi midka lagu samaynayo kii samaynayey iyo kii lagu samaynaya labaduba dila faaida lame camalu qowmu luut huwa nikaaxu dakari in ragga la nikaaxo wey la jimaaco wey nikaaxo yani jimaaco wey raggii buu yani jimaacayaa fii duburihi dabadu ka jimaacaya qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi fiihim ata'tuuna dukraan raggi miyaad u tegaysaan oo min alcaalamiin watadaruuna maa khalaqa lakum rabbukum wixii ilaahay idiin abuuray oo min aswaajikum haweenkiinina waa ka tegaysaan bal antum adinku qowmun qowm baa tihiin caaduuna xadgudbay wey walxadiidu ya'muru biqatlihimaa ay in labadoodiiba la dilo see loo dilayaa biramyi biramyihimaa min makaanin caalin gurigaan dabaqa dhaliisi intii la saara laga soo tuuri meesha labadiiba meesha naftaa kaga baxda ya o amase bihadmi binaa'in calayhimaa meel baa la gelinaya markaasaa lagu duminaya kadaa qiila waqaala maalik axmed ina luudiya yurjamu muxsinan awlaa qofka luudiga ee liwaadka samaynayo ama muxsin ahaada ama bikaara ha ahaadee waa la dili un dhagax baa lagu dili waqaala alkuufiyuuna washaaficiyu ina xukma alfaacili ka xukmi zaani un zaanigii unbuu la mid yahaye waa yahay oo hadduu muxsin yahayna waa yani dhagax baa lagu dilaya hadduu bikri yahayna waa la karbaashi walmafcuuli bihina qofka lagu sameeyana laba gooraba jildu miatin boqol karbaash baa lagu dhihin wanafyu sanatin muxsinan owla ama muxsin hahaado ama bikri ha ahaado midka lagu sameynaya isaga waa un karbaash boqol karbaashna waa lagu dhufan ayahay sanadna waa la musaafirin dakaran ow hayruhu ama nin haada ama naag haadee kii dabada laga isticmaalaya midka isticmaalka samaynayana hadduu garoob yahayna dhagax baa lagu dili hadduu bikri yahayna waa la karbaash saasuu imaam shaafici le rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariyey walitirmidiyi ina akhwafa maa akhaafu waxa aan ka cabsanayo waxaan ugu cabsi badanahay buuri nabigu calaa ummati ummadaydan aan uga cabsanayo camalu qowmi luut reer luut camalkoodii waay kaa un baan aada uga cabsanayaa buu nabigu le inay ku kacaan aakhiru zamanka ya aad buu hadda u badan yahay liwaadku soo maha waddanka reer galbeedka aad buu ugu badan yahay baabaleya ay raggii bayba ka jecel yihiin dumarkii waay shaydaankii baa si u wado balaayo kasta ugu ziinaynayey aka wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga can ibni cabaas waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu man ataa bahiimatan neef adduunyaha ninkii u taga faqtuluuhu dila waqtuluuhaa neefkii adduunyadaha ee u tagayna dila oo macahu maciisa dila ayadana dila qultu waxaan u idhi buri libni cabaas waa reewi cbdillah bin xadiidka ka warinayey maa sha'nu lbahiimati oo qofkii la gelay ninkii la dila waaba la dile neefka adduunyadaana maxaa loo dimnaya ma shanu lbahiimati qaala wuxuu yidhi cabdillahi bn cabaas maa uraahu u malayn maayo qaala dalika nebigu inuu yidhi ilaa anahu kariha wuxuu nacay an yu'kala laxmuha hilibkeeda in la cuno walxaal qad cumila biha lagu sameeyey hada alcamal ya isagoo neefka saas loo isticmaalay la wahaaday in haddana hadhow hilibkeedii la cuno taasuu nabigu kooday markaasuu raaciya ayada neef bahal dilay weye rawaahu abu daawuud watirmidi kamaa rawayaa can ibni cabaas ay oga wariyeen laysa cala aladii yaati lbahiimata xaddun taana cabdillahi bin cabaas baa laga wariyey mar labaad qofka neef adduunyaha u tegey la xadi maaye xoogaa waa un yani xaddan hadda sharciga ahoo ama yani dhagaxa lagu dilay ama la karbaashahaya ma leh in xoogaa la tacsiira qaaligu waxeeye mo laysa ma ahaanin cala aladii kii yaatii u tegaya albahiimata xoolaha xadun can ilbaraa waxaa laga wari radi allahu canhu qaal laqiitu camii adeerkay baan la kulmay buu yidhi barra binu caasim ومعه معيسنا راية بنديرات بوتي فقلت عيدا بوتا فقلت وحاني أين تريد حاجة سعوتها قال وحي بعثني رسول الله رسولك إله با إدري صلى الله عليه وسلم إلى الرجل ننبو إدري نكح قرسدي امرأة أبيه آبيه حاسكيس وآيدي أمركو آبيه دنتي يسكا ورقي ونايس بسكا قرسد يا فأمرني وحي أمري أن أضرب عنقه قورتك كسو قويد وأخذ ماله وحل وحو ماله يستنى سوكعه هذا هو مرتد وحل شيء مركو أقاذي كدب إن إلهي حرمي وإلهي بأيدي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء aabbayaalkiin waxay rag haweenkii ay guursadaan ha guursanina ha u dhowaanina ilaa maa qad salaf wixii hormaro jaahiliga waa laydin cafinaya jaahiliga way iska guursan jireen reerka inuu nin kala soo ogolo lama ogolaan jirine ninku hadduu dhinto wiilal waaweyn oo bahaweyntaa uu leeyahay ayaga unbaa ku wareegi reerka ayadood ayaga unbaa iska guursanaya ya marxaban ay marka ay marka wuxuu yidhi markuu aayaddaa ogaaday kadib waxaa sameeyey soo maaha de waa murtad waa la dili kaas islaamkii u ka ridooye maalkiisuna waa haniima waa lasoo qaaday wa waqaca rajulu ninbaa wuxuu ku dhacay calaa jaariyati imra'atihi xaaskii uu qabay gabadhii ay dhashay nin kale ay usoo dhashay waa rabiibadiis gabadhii rabiibadiis ahayd ayuu ku dhacay fa rufica waxaa loo soo kor yeelay ila nucmaan binu bashiir saxaabiga leh nucmaan binu bashiir baa loo soo kor yeelay wa huwa amiirun cala alkuufa kuufu markaa madax ka ahaa nucmaan binu bashiir faqaala wuxuu yidhi laaqdiyanna waan xukumayaa fiika fiigaaga biqadiyati rasuuli llaahi sala allahu caleyhi wasalam nabiga xukunkiisii un baan ku marin in kaanad hadday tahay axallat haa laka mid kuu banaysay zawjadaadu hadday kuu xallisay gabadheeda ayadu intay soo unqasabtay kuusoo qalqaalisay ayadu kuu banaysay yaa laka adiga jaladtuka waan ku karbaasayaa mi'atan boqol baan kugu dhufanaya wa in lam takun axallat haa laka haddayna ayada kuu xallilina waxba aysa ka ogeyn oo adigu aada boobtayda yaa rajamtuka waan ku rajminayaa bilxijaarati dhagax nin muxsinaa de waa kan xaas buu qabaa gabadhi hooyadeed buu qabaa sooma fawajaduuhu way heleen qad axallahaa qad axallathaa lahu inay u xallishay fajaladuuhu way karbaasheen mi'atan boqol baa lagu dhuftay boqol karbaash baa lagu dhuftay in kaanad imra'atuka jacal yani jacalathaa xalaalan hadday xalaal kaaga dhigtay laka adiga cadartuka waan ku tacziiri wa baalaqtu fiihi waan ku xeel dheeraan ilaa jildi mi'atin boqol karbaash fa inahaa lamaa axallathaa markay u xallishay lahu asaga saarad waxay noqotay icaaratu furuujin farji la caariyeeye wey wahiya laa tasixu ma ansaxayso fa waduhaa wadigeedu wadhu shubhatin wey asaga wuxuu moodayay inay caariye ku ansaxayso mar hadday u ogolaatay hooyadeed u idantay inuu marka asagu shubhu markaa ugu tegey meesha shubha imaatay shubha hadday imaatana marka xaddi waa ka baxaysaa meesha waxaan leeyahay yani lama dilaayo qofkii marka waa icaaratu furuuj farji la caariyeeye waayo la karbaashi markaas wailaa rajamtuka waan ku rajminaya dhagaxaan kuu dilaya liannahu muxsin buu markaa noqonaya fadahara alawal arrintoodaa daahirtay inay iyadu caariyeysay oo gabadhi waaye fajaladahu miatan marxaban walam yuqic ilxadda xad kumuna ridin cala ljaariyati gabadha ayadu laba gooraba waxba lama xadin gabadha ayada heyda laga zinaystay liannahaa maqluubun caleyha ayada waa laga qaalib noqday ya aabbahan iyo hooyadan unbaa iska tashan haye ayada gabadha yaaba wax weydiinaya de waa maqluub marka ayada waxba korkeeda maaha rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariyey xadulqadfi iyo wasabi iyo wasixri xadulqadafki qofka hadduu ku qadfo ku caayo wax kaa sheego zino ku qadafku yani waa zino qofkii kugu tuuro qofka waa daani yirahda ama waa saas wasabi caydi iyo wasixri sixirki waay qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi waladiina kuwa yarmuuna almuxsanaati haweenka muxsanaadkaee dhowrsoonganaya zinada ku ganaya waa waa yani waa daaniyaad bay leeyihiin xumaan bay sameeyeen kuwa dhahayo uma lam yaatuu aan la imaanaynin biarbacati shuhadaa afar nin oo markhaati ana wey waaye fajliduuhum karbaasha amaaniina jaldatan sideetan ku dhufta ninku hadduu yidhahdo qofkaas waa zaaniyad ama xaaskiisa ha noqoto ama tukal ha noqoto markhaati afar nina hadduu keeni waayo afar nin oo markhaati ah oo inay caadi isu saarnaayeen ka markhaati kaco hadda gurigaan ugu imaano iyo meel bay wada joogeen iyo waxba kama jiraan waxaas afartan nin waa inay ka markhaati kacaan inay isa saarnaayeen ya hadduu keeni waayo asaga un baa tiirka lagu soo xidhaya sideetan karbaash baa lagu dhufa fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan markhaati ha ka aqbalina abadan weligiinba waa fasaaq wey waxaan jirin bay sheegaan ya waayo wa ulaaika kuwaas hum ayagu alfaasiquuna waay kuwa faasiqiin oo khaarijiin oo ilahay dacadiisa ka baxay wey ila aladiina taabuu min bacdi dalik kuwii toobad keenay intaa dabadeed mooyaane wa aslaxuu camal wanaagsan la yimid fa ina allaha ilaahay kafuurun dunuubta u dhaafaya raxiiman u naxariisanaya can sahl binu sacdin waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rajula nin baa ata nabiya nabiga u yimi sala allahu aleyh wasalam factarafa wuxuu qirtay annahu zanaa inuu ka zinaysay biimra'atin naag samaaha uu magacaabo naagtaa habeen la yihahdan ka sinaystay buuri fabacaha nabiyu nabigu waa diray sala allahu calayh wasalam ilayhaa iyadiiba u dirayoo fasa'alha wuu soo weydiiyey faankardi way weydiid been iyo war buu sheegaya meel kaluu kala yimid waxau meel kala yimid baan igula soo galgalanaya waa inkirtay fajaladahu alxadda asagii unbuu karbaashay wa tarakaha ayadii wuu ka tegey de ayada way inkirta asagaa qiranaya soo ma waa la karbaashay asagii ayada markhaati looma hayade wa fii riwaayatin wa kaana bikran buu ahaaye nin aan weli guursanin buu ahaaye waayo fajaladahu micatan boqol buu ku dhuftay wa sa'alahu albayinata markhaati buu weydiiyey cala almar'ati facajaza wakadabathu fajaladahu wuu karbaashay xadda alfiryati hamaaniina xaddi zinadii asagu uu qirtay oo waan zinaystay uu yidhi bikri buu ahaaye boqol jeedal baa lagu dhuftay haddana naagti uu masabitay ee beenta uu ku sheegay markhaatigii uu waayeyna xadulqadaf bay noqonaysaa siddeetan boqol iyo siddeetan karbaash baa lagu dhuftay rawaahu abu daawuud baa wariyey wanisaa-i wa qaala caaishatu waxay tii radi allahu canha lamaa nazala markuu soo degay cudrii aniga cudurkayga qaama nabiyu nabigaa istaagay sala allahu calayhi wasalam cudurka ay sheegaysa waa baraa'adeedii markay baraa'adeedii soo degtay ilaahay uu beri yaalay ay in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum ilaahay leeya aayaadka suuratu nuur ka mid a ee caaisho lagu beriyeelay markay soo degtay qaama nabi qaama nabigu wuu istaagay sal lla alay slam cala almimbari mimbarku ku istaagay fadakara dalika arrintii buu nabigu sheegay watala lqur'aana qur'aankii kusoo degay buu akhriyey falamaa nazala cala almimbari mimbarka markuu ka soo degay amara wuu amray birajulayni iyo walmar'a kuwii munaafiqiinta ah ee cabdullahi binu salool iyo hadimaba ehe laakiin qowr dhowr mu'miniintii ka mid aha ku biiray moogta laba nin iyo naag oo dadkii ka qaybgalay ka mid uhuu nabigu amray faduribuu waa la garaacay xaddahum xadulqadaf baa lagu dhufay oo siddeetan karbaasha wa ya labadini maxay xasaan binu haabit ninkii shaacirka ahaa xasaan binu haabit iyo misdax binu usaasa ninkii la ohan jiray ya misdax binu usaasa marxaba oo si abubakarba uu dhaqaalayn jiray faqiirka ahaa ee gurigiisa abubakarba ku noolaa ee ilmahabreedka ahaayeen labadaas waaya iyo xamnata bintu jaxshin gabadhi la ohan jiray saddexdaasaa ka mid aha mu'miniintii ka qayb gashay ifkiga raacay way waa la xadayda xadulqadaf baa lagu dhuftay siddeetan karbaash baa kiiba lagu dhuftay rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariyey welilbukhaariyi man qadafa mamluukahu addoonkiisa ninkii qadfo addoon uu asagu leeyahay buu qadfay wa huwa berii'un asagoo beri ka abuu zina ku tuuray mimaa qaala wax uu sheegayay julidda yowmaalqiyaamati qiyaamaha la karbaashi hadda waa sayidkiisii oo ninna karbaashi mahaye asaga habaleha waa addoonkiisii laakiin hadhow qiyaamaha loo xadi doona karbaasha qiyaamaha can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu an nabi sal lay slam qaala wuxuu nabigu idaa qaala rajulu ninku hadduu yahay lirajuli ninka kale hadduu u yidhaha yaa yahuudiyu yahuudiyo hadduu yidhahdo fadribuuhu ay cishriina labaatan karbaash ku dhufta wa idaa qaala hadduu yidhaho yaa mukhanis ya mukhanis baa tay nimownaag fadribuuhu cishriina labaatan ku dhufta waa sabigii waaye xadulqadafkii baan ka soo baxnay qadafka sidiisaba zine oo lasku laysku qadfaa la yidhaha xadulqadafka siddeetanka marka tanna waa yani sabigi caydi kale waay caydan kale marka hadda yani xuduuddeeda hadda nusuusta kuwa badnee xoogaa adigu waa waa xukuuma oo waa la ciqaabaya qofkii oo qofka dadkiinu iska caayo un maaha ya yahuudiya buu leeyahy qofkii fadribuuhu cishriina labaatan ku dhufto wa idaa qaala hadduu yaa mukhanis mukhanis waa midka naagaha isu eke nimuwnaagaa wey naagaha isku shabaho ninkan ah gaari doonaa baabkeena waan ku gaari doona aye fadribuuhu cishriina kaana labaatan ku dhuft waman waqaca calaa daati maxramin qof maxramkiisao nikaax aan u qabanay ninkii ku dhaca oo yani oo markaas zine ugu dhacana faqtuluuhu dila kaas aye oo hadduu xalisho wey mar hadduu xalisho wixii waa xaaraantii uu xalishay waa la dilayaade kaas rawaahu tirmidi baa wariyey bisanadin daciif can jundub waxaa laga wariyey radi allahu canhu an nabi sal ly slam qaal xaddu saaxiri saaxirka xaddiisu darbuhu bisayf sayf in kurka looga gooyo marba hadduu saaxir yahay kurkaa laga jaray marka kurka laga goynaya waa hadduu hadduu intuu wax sixro uu dilo waay hadduu qofka intuu sixro qof uu sixro sixirka uu ku dilo qof xabad uu ku dhuftoo kale u la mid yahy waa la xadi waa la dil asna waa lasoo qabanaya kurkaa laga goynay ay laakiin hadduuna markaa qof uusan ku dilin waayahay yani lagu dhufan maayo markaa seef lagu dili maaye waa si kale un baa loo ciqaabay xoogaa toobad baa la weydiinaya waa la karbaashaya waa hadduu sixirkan uu samaynayo xaddu kufri uusan ku gaarin wa sixirka naftiisaa kala duwan qaar waxaa jiro yani sixirka si kale qofku uusan ku baranayni inuu diinta kaga baxaba maogi balaayay sameeyaan bay leeyiin dadka sixirka waxaas markay baranayaan kaadi bay ku weystaysaan iyo balaayay sameeyaan iyo wax jinni bay ka sheegaan marka ta kaas diinta islaamkuba ka baxay waa lidili kaas waa murtad weeye ya marxaba rawaahu tirmidi baa wariye walxaakim wasaxahu nasal allaha sitra watawfiiqa albaabu saadisi fi xaddi shaarib alkhamri qofkii khamro cabay xadiisii baa halka laga gelay can anas radi allahu canhu ana nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam jalada fi lkhamri khamrada wuu karbaashay biljariidi laantimireed iyo wanicaali kabo afartan baa lagu dhufanayaae laakiin nin walba wuxuu soo gaar uu ku dhufanaya qof timir laanteed yuu ku garaacaya